abaweyhi labadiisa aabe wuxuu ku fasahaadin lahaa duq iyo ananiyaba kufra gaalnimo ilaahay baa ka dilay xamalahumaa cala albaqyi waalkufri gaalnimo iyo dulmi buu ku aafayn laha ilmo xun moogta waa balaaye aljini unba kaa tuuri can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal alay wasalam qaal inamaa sumiya alkhadiru khaldri waa la magacaabay liannahu jalasa wuu fadhiistay calaa farwatin baydaa meel bannaan uhu ku fadhiistay fahtazad way cagaara waxaa cagaaratay taxtahu hoostiisa khadraa ay meel halkaasoo kaleo bannaan intuu iska fadhiistay iyo meeshii markiiba cagaarantay cagaar noqotay doog markaasaa le khaldir aka marka khadir haddii aqwaasha sida lagu wariyo waaya weli buu ahaa iyo rasuul buu ahaa iyo nabi buu ahaa ya rasuul buu ahaa iyo nabi ahaa iyo weli buu ahaa intaba waa lagu wariyaay khayrulumuuri awsaduhaa baa li nabi buu ahaa baa li rasuulna ma hayn welina ma hayn nabi buu nabi buu ahaa baa li taasaa la yidhahda rawaahu tirmidi baa wariyey bisanadin saxiix qaala allahu tacaala qaaluu yaa da lqarnayni ina ya'juuja wama'juuj mufsiduuna fi lard fahal tajcalu laka kharjan fahal najcalu laka kharjan calaa an tajcala baynana wa baynahum sadda qaaluu waxay yidhaahdeen yaa dalqarnayn dilqarnaynow ina ya'juuja iyo wama'juuj juuj iyo wama'juuj qolada la yidhahdo mufsiduuna fi lard ardaday fasahaadinayaan ee fahal najcalu laka kharjan wax ujra ama kuu yeelna calaa an tajcala baynana wa baynahum sadda inaad derbi mariso dhexdaannada si ayna noogu imaanin wax ujraa ma kugu siina aaya aan ujro ku siinay derbigaa naga mari qaala wuxuu yidhi aaya maa makkannii fiihi rabbii khayrun fa aciinuunii biquwatin ajcal baynakum wa baynahum radma aaya maa makkanii waxa ilaahay uu imakaniyey fiihi rabbi oo min almaali walgayrihiya khayrun yani ka khayr badan min kharjikum ujradiina faaciinuunii biquwa yani awood iigu kaalmeeya uun ajcal baynakum wa baynahum radma saddan xasiinan derbi weyn ayaan dhexdiina marinaya ay wafaqahu llahu fasanaca saddan baynahum wa bayna annaasi ay ay fa xufiduu min sharihim shartoodii baa laga xifdi juuj wamaajuuj yani dad aada u fara badan dad aada u fara badan marka waxaa lagu qiyaasaa buu sheekhu dhihi jira halkaa markuu marayo ilaa shan boqol oo kun oo sano intii loo socdo dhulka socodkiisa saddex boqol oo kun ay baddaa ku fadhida laba boqol baa soo hartay maha boqol iyo siddeetan juuj iyo maajuuj baa ku fadhiya fara badana labaatanka kale unbay ummadda kale ku fadhida marka wax fara badan weeyo ilaahay awood iyo isugu daray un fara oo khatar aho un ilaahay hayo khalqigiisa ilahay ka hayo can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal alay wasalama fi sadi qaala yaxfiruunahu kula yawmin sadigaa markuu nabigu ka warramayey yaxfiruunahu way qodayaan kuwaas kula yawmin yowmkii la arkaba xataa idaa kaaduu markay u dhowaadaan yakhriquunahu inay dilaaciyaan qaala wuxuu leeyahay aladii calayhi midka madaxda u ahaa irjicuu iska laabta fasatakhriquunahu qadan intaa yaree ka dhiman berri baan israacinaynaa insha allahu laakiin kuma daray war iska laabta berri baan intaan israacinaynaa fayuciiduhu llahu ilaahay baa kusoo celinaya ka ashaddi maa kaana markay soo bilaabayeen sidoo ahaasi ka daran buu noqon xataa idaa araada allahu ilaahay markuu doono an yabcahahum cala naas dadka inuu kusoo bixiyo qaala wuxuu dhihi aladii calayhi midkii madaxda u ahaa irjicuu noqdo fasatakhriquunahu qadan berri baad dilaacin doontaa inta u dambaysa ka bixi doontaan insha allah markaasuu ku daraya wastathnaa wuu soo istisnoonaya markaasuu mashii'ada ilaahay ku xidhaya walaa taquuluna lishay inii faacilun dalika qadan ilaa an yashaa allah baa ilaahay mar haddaad mashiicada ka tagto waa khatar fa yarjicuuna way laabayan way laabanayaan way soo laabanayaan fa yajiduunahu way helayaan ka hay-atihi sidiisa asagoo xiina tarakuhu ayagoo sida intay qoreen way qodeen wax yar baa oga dhimanaa meeshii bay ugu imaanayaan fa yakriquunahu markaasay dilaacinayaan fa yakhrujuuna cala annaas dadkay ku soo baxayaan fayastaquuna fa yastaquuna almiyaaha biyihii oo dhan bay yacni hal mare cabayaan waxaa layihi meel bad ahay soo mari kuwoodii u horreeyaa fuuqsanayo qoladii dambe markay soo marto waxay leeyiin meeshan ogow bad bay ahaan jirtay beli biyaa mari jira eber qoladii hore haysata wax lagu soo gaarayo ma jiro badaha dhan iyo waxa dhan hal maray cabi ay madaxa wayafirun wayafiru naasu dadkii way cararay hayaan minhum ayagay ka cararayaan faya yani fayarmuuna way ganayaan bisihaamihim fi samaa waajuujkii waa waajuujkii wey samaday u gadayaan yani leebtii ay wateen iyo gamuunihii bay kor u ganayaan fatarjicu fatarjicu way soo laabani mukdab aaye mukdabatan xaal ay tahay bidimaay iyadoo dhig ku dharooba ya mukhadibatan bidimaa dhiig ayadoo ku dharo markii samada loo gano waa lagu baadiyeynayaa markaase waxay soo noqoni yani gamuunihio wada dhiig leh fa yaquuluuna waxay leeyihiin qaharnaa man fi lard dadkii dhulka joogay baan qaharnoon qasabnay xoog ku qabsannay wa calownaa waan u kor noqonnay man fi samaa'i qasran qasab iyo wa culuwan koray ya wixii dhulka joogay markaan cagta marinay waxna hor istaagi karaba hadda ma jiree wixii kor joogay xataa waan laynay bay leeyihin marka waxaan dhiigga un usoo noqonaya moodayana waxa kor ku noolaana in eber noqdeen ya wa calownaa man fi samaa'i qasran qasab wey qasrigu waa qasab iyo wa culuwan korayn ayaan yani yani ugu kor noqonay fa yabcathu allahu ilaahay baa usoo diraya calayhim dushooda waxaa ilaahay kusoo dirayaa naqafan sangaallo baalka sangaalaha la yidhaahdo geeliyo markii diibsada kasoo dhacay ma sankiis wax saasoo kale a wey naqafku sangaalaha la yidhahdo fii akfaa'ihim halkaa qadaadka unbuu ka gelayaa fayahlikun eber way halaagsamayaan sangaalahaas yar kaalaynay wixii kibre oo maaragtay aya addoon hadduu kibriho makhluuqa ilaahay waxaa ugu tabar daran baa lagu diraa mogta namruud markii la kari waayo kaneeca unbaa loo soo diray markuu kibirkiisa carrada ka batay oo wax walba inuu asagu unmaleeyay kaneeco yaa ka tabaryar oo wax hadda adoon usoconi gacanta kaaga dhacda xataa bashaq iska dhays oo naf baan leen oo inaad dijay xataa ada ka warramin haddaa iska marto sanka unbay ka gashay halkaa maskaxda unbay ka qanin wax alle wuxuu awood ku faanaya aaw iska soo saar baa lkaas kow ilaa ay disho wey ya marxaban ayaga sangaallo unbaa loo soo diray wixii intaa la ege kaa fa waladii nafsii baan ku dhaartay buu yidhi nabigu biyadihi ay ku sugan tahay ina dawaabal ardi ardlada xayawaankii jooga oo dhan tasmanu way cayilaysaa wa tabdaru way kibraysaa wa tashkuru ilahay bay ku sugnaya shurkan min luxuumi hilibkood ya ugaartii baaba ka dhargeysa hilibkoodii waraabihii dugaaggiis ay u cunayeen hilibkood wax dhammaanaya miya hadda dhulkii dhammaabay buuxinayaan rawahu tirmidi baa xadiidkaa wariyay bisanadi xasan qaala allahu tacaala qul hal nunabi'ukum bilaksariina acmaalan aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati dunya wahum yaxsabuun anahum yuxsinuuna sunca qul waxaa tidhahdaa hal nunabi'ukum maydinkaga warranaa ma iinsheegna bilaksariina acmaalan kuwa camalkoodu uu buray ee khasaaray kuwa khasaaray aksariinta acmaalan ku khasaaray aladiina kuwaasoo dalla sacyuhum camalkoodii uu dhumay fi lxayaati dunya walxaal hum ayagu yaxsabuuna ay malaynayaan annahum ayagu yuxsinuuna inay wanaajinhayaan sunca waxaasa ugu daramod qof inuu hanuunsan yahay oo toosan yahay camal wanaagsan ayuu isu malaynayo camalkiisuna uu buray baa ugu dara ya qaala muscab binu sacad baa wuxuu yihi radia allahu canhuma sa'altu abi aabbahay baan weydiiyey ahumulxaruuriyatu ma kuwa xaruuriyadahayd oo bidcadaaba kuwa camalkoodu buray ee noocaas inay hanuunsan yihiin isu malaynayo waa kuwii sid cali ka hor yimida meesha ay xawra la yidhaha isku aruursaday khawaarijtii wey ay qaala wuxuu yidhi aabbahay laa kuwaa looma jeeday humulyahuudu wanasaara yahuud iyo nasaara weeye buuhi ama alyahuudu yahuud fakadabuu muxamedan bay beeniyeen sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed bay beeniyeen wa ama nasaara nasaartina fakafaruu biljannati jannadii bay ku kufriyeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen laa dacaama fiiha walaa sharaaba wax laga cunayo male iyo wax laga cabayo toona maba jirta janno walxaruuriyatu xaruuriyadu aladiina kuwii weeye yanquduuna cahdallaahi ilaahay ballankiisi bay buriyeen min bacdi miihaaqihi wa kaana sacdun sacd wuxuu ahaa yusamihim alkhaasiriin xaruuriyada naftoodu khaasiriin ku tilmaami jira rawahu lbukhaariyu baa weriye walxaakim can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal alay waslama qaal inahu layaati rajulu nin baa imaan alcadiimu oo weyn assamiinu oo cayiloon oo aad u yani hilib badan yowma alqiyaamati laa yazinu aan uun wasnoomayno cinda allahi ilahay agtiisana janaaxa bacuudatin kanaaca garabkeed waa gaalka wax ka yani qubkiisa weyninka iyo intuu la eg qoloftiisa wax la eg intuu buuridiisa ma leh ilaahay agtiisana garabka neeca ma dhanno wa qaala wuxuu yidhi aya nebigu iqra u aqriya falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna qiyaamaha wax wasana yacni wax camal oo khayr ahoo loo miisaamaba maba lebo gaalada ya naarta unbaa la aadin camalkoodao dhan waa gaa waa un kufri maxaa laga laga miisaanay marka rawaahu sheekhaan qaala allahu tacaala ina aladiina aamanuu kuwa ilaahay iyo nabigu rumeeye wacamilu saalixaat kaanat lahum waxaa u sugnaatay jannaatu lfirdowsi jannada firdowse la yidhaahdo nuzulan bay leeyihiin degitaan ama martiqaad aaya khaalidiina xaaliyan kuwo ku waaraya fiiha fiigeeda laa yabquuna ma dalbaya canha xaggeeda xiwalan inay ka wareegaan nin mar galay jannada ah layga bedelo meel kalaan rabaa marna laga maqli maayo laa yadlubuuna taxawula ay canha can abi saciid waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal lla alay waslam qaal ina arajula oo min ahli ciliyiina ka mid ah la yushrifu wuxuu arkayaa calaa ahli ljannati la yushrif wuu soo dhaalacanaya saas ugu qaansanaya calaa ahli ljannati fatudii'u way ifaysaa biwajhi wejigiisa kaannahaa fatudii'u way waxaa u ifaya biwajhi wejigiisa kaannahaa kowkabun xidig baad moodi inuu ahayo duriyun oo aad u iftiimayo wa ina abaab oo dadka ahlu ciliyiinta waa kuwa derajada sare eh saa markay usoo qoraansadaan dadka ahlu jannaha xidig baad mooday sida samada xidigaheedao kale ay u muuqdaan wa ina abaabakrin buu nabiga abubakar iyo wa cumara cumara la minhum dadkaasay ka mid yihiin wa ancamaa wa afdala minha meel kasii fadli badan bay weliba degan yihin ya kasii fadli badan yihin rawaahu abu daawuud baa weriye bisanadin saxiix qaala bnu cabaas wuxuu yidhi cabdullahi bn cabaas radi allahu canhu qaalat qurayshun baa waxay tihi liyahuuda waxay u dhaheen acduunaa shay-an shay na siiya nas'al canhu aan su'aalni hada rajula ninka oo yahuudda ayagaa ehlu kitaab ahaaye moogta war bal wax noo sheega aan ku imtixaano maxamed bay yidhahde fa qaala ayahay waxay yidhahdeen yahuudi baa saluuhu weydiiya cani ruuxi ruuxda su'aalaba fa sa'aluuhu way su'aaleen faanzala allahu ilaahay baa soo dejiye wayas'aluunaka cani ruux ruuxda ayay ku su'aalayaan qul iruuxu qul waxaa tidhahdaa alruuxu min amri rabbi wamaa uutiitum laydinma siinin min alcilmi ilaa qaliila qaaluu waxay yidhahdeen uutiinaa waa nala siiyey cilman kaiira waa yahuudi cilmi badan baa nala siiyey atawraata baa nala baray waman uutiya tawraata tawraad qofkii la siiyeyna faqad uutiya waa la siiyey khayran kaiira tawraad ninkii lagu soo dejiyey wale khayr weyn baa la siiyey bay yidhahdeen fa unzilad waxaa la soo dejiyey qul low kaana albaxru midaadan likalimaati rabbi qul waxaa tidhaahdaa low kaana albaxru baddu hadday ahaato midaadan haddii anqaas laga dhigo qad laga dhigo likalimaati rabbi rabbigay kelimaadkiisa in lagu qoro darteeda lanafida albaxru baxrigii wuu dhammaanayaa qabla an tanfuda an tanfada kalimaatu rabbi kelimaadka ilaahay intayna dhammaanin badi baa dhammaanaysa walow ji'na aanba la imaana bimilihi madadan baddaa bad kalaa lagu soo ziyaadiyey mid kalaa lagu daray mid kelimaadka ilaahay ma dhammaanayn marka kelimaadka ilaahay waa saasee tawreed keliya maxaad u malaynaysaa kutubta ilaahay soo dejiye oo dhan baa dhibic noqonaysa marka ilaahay cilmigiisa iyo kelimaadkiisa loo fiiri idinkana waxaad leedihiin tawraad baa nala siiyey cilmi badan baa nala siiyaa leedi ay ma badnaa la leeyahy wax yar baa laydin siiyey rawaahu tirmidi baa wariyey fi lisra suuratu isra buu ku wariyey qaala allahu tacaala faman kaana faman faman qofkii kaana ahaaday yarjuu mid rajaynaya liqaa'a rabbihi ay faman kaana ninkii ahaaday yarjuu ee yakaafu mid ka baqaya liqaa'a rabbihi rabbigii la kulankiisa qofkii ka baqaayo falyacmalha camal fala camalan saalixan camal wanaagsan walaa yushrik yuusa shariig yeelin oo bicibaadati rabbihi rabbigii cibaadadiisana axaddan yuusa u shariig yeelin can abi saciid waxaa laga yiri ibn abi fadaalata radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaal idaa jamaca allahu ilaahay markuu soo kulmiya annaasa dadka yowma alqiyaamati liyowmin maalin laa rayba fiihi wax shakiya uusan ku jirin naadaa munaadin baa dhawaaqay man kaana ninkii ahaaday ashraka mid shariig yeelay fii camalin camalka oo camilahu lilaahi ilaahay u camalfalayay camal ilaahay dartii u camal yani ilaahay dartii in loo sameeyo ahayd ninkii ku shariig yeelay axadan axad ninkii la wadaajiyey falyadlub ha dalba sawaabahu sawaabkiisa min cindi gayr illah ilaahay kayrkii agtiisa ha ka raadsado qofkii uu la wadaajinayo oo ha kugu ammaano ama ha kugu ar arko ama u lahaa ee uu dartii u camalfalayo sawaabka ha u raadsado saasaa la leeyahy fa in allaha ilaahay aqna shurakaa'i shurakada midka ugu qanisan weeye can shirki shirka laga deeqtoomo ilaahay wax la isku leeyahay oo la isku dardarsaday waxba ku fali maayo ilaahay marka qofkii uu ugu shariig yeelay sawaab u raadsaa laleeyahy kaas un warso sawaabka marka waa khatar ay camalku mar hadduuna ikhlaasayn bilaash weeye faallahu tacaala laa yaqbalu min alcamali ila ma kana khaalisan liwajhi faqad walaa yucdii sawaaban ma siinayo ila lilmukhlisiin mukhlisiinta unbuu ilaahay sawaab siiya bal yakfiihim waxaaba kaafinayo ay kullu shayin lidunya walukhra lixadiidi icmal liwajhi yaayahay liwajhin waaxidin yakfika alwujuuhu kulaha ya icmal camal fal liwajhin waaxidin hal shay hal mida unu camal fal waa ilaahay ilaahay ridihiisa un keliya yakfika alwujuuha kulaha wujuuhda kaleo dhan wuu kaa kaafinaya وتqdم أنواaع شhirki oo بyaan الإkلاaص waafiyan في kitaaب النyة والإkلاaص baan kusoo marnay camalku inuu waxba tarin ya camalkaaga haddaad ikhlaas u samayso yakfika yakfika alqaliil hadduu yar yahay waa kugu filay laakiin hadduuna ikhlaas lahayn badnaantiisa wax ma tarayso hadduu farada ka bato wuxuu taraya ma jiro suuratu maryam radi allahu canha allah subxana maryam radi allahu canha maryama bintu cimraan suuradda loogu magac daray waayahay ayaan halkan ka gelaynaa fi tafsiiriha bismi illaahi araxmaani araxiim can ilmugiirata binu shucba waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi mugiira binu shucba saxaabiga la yidhaahdo bacahanii rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa i diray buu yidhi ilaa najraana meesha najraan la yidhaahdo ayuu ii diray ay najraan iqliimun bilyaman mashhuur waa la yaqaanaa wey waayahay najraan meesha la yidhaahdo waa iqliim ama waa gobol ka mid ah yacni yaban ka mida w fa qaaluu lii waxay i yidhaahdeen buu yidhi alastum adinku soo ma ihidin taqra'uuna kuwa aqriya yaa ukhta haaruun maa kaana abuuki imra'a sawi wamaa kaanat ummuki baqiya ay yaa ukhta haaruun saasaad aqrinaysaanoo qur-aankiina ka mid a waqad kaana bayna muusa wa ciisa nabi muuse iyo nabi ciisena waxaa u dhexeeyey maa kaana wixii u dhexeeyey um waxaa marka gabadhan xaggay haaruun isku arkeen waaye haaruun waaya oo haaruunkii nebi muuse la dhashay ayay marka ayagu moodayaan inay yacni lagu lagu magacaabayo waa walaasheed leeyahy maryamo markii laga hadlay yaa ukhta haaruun falam adri ljawaaba jawaab aan u celiyo ma aana garanin buri waxaan ugu jawaaba nimankii waan garan waayey buu leeyahy saxaabiga muqiira binu shucbe la yidhahdo farajactu waan soo laabtay ila nabiyi sala allahu calayhi wasalama nabigaan usoo noqday fa akhbartuhu waan u sheegay faqaala wuxuu yidhi alaa akhbartum war maxaad ogu sheegi weyda annahum ayagu kaanuu inay ahaayeen yusamuuna kuwa magacaabo biambiyaa'ihim ambiyadooda iyo wasaalixiina qablahum ayahay marxaban oo dadka sulaxadahoo wan wanaagsan iyo ambiyadoo kale iyo dadkaasaa laiska dhihi jiray haaruun marka haaruun hadda nabi yaa ukhta haaruun markii la leeyahay yacni haaruunkaas waxa weeye almashhuuru fii zamanihim bisalaaxi wa taqwa nin salaax iyo taqwo lagu yaqaanay weeye midka la leeyahay yaa ukhta haaruun oo iyada hadda loo nisbaynayo hayle gabadh caabidadahoo iyadaba cajo badan bay ahayde ninkaa ehlo salaax oo wanaagsan baa lagu qabanayaa waxaa leeyahay haaruun walaashiie ninkii gabadhii haaruun la mid ahayde la dhalatay wailaa falaysa lahaa akhun ismuhu haaruun maryamo bintu cimraan aya lama dhalanin oo nin la yidhaahdo haaruun la yidhahdo lama dhalan marka ayaguba dadkooda ambiyadooda iyo dadka sulaxadaho wan wanaagsan magacaasay dhihi jireen ayagaaba u yaqaaneen maxaad u dhihi weyda adinkaba sidaasaa tiradaan sooma warsaasa haaruunka la sheegayo waa qofkaa wanaagsan ee sala ehlu khayrka ee salaaxba ehlu salaaxaa loo jeedaaye ma aha nebi haaruun maaha rawaahu tirmidi baa wariyey hunaa imaamu tirmidi halkaanu ku wariyey fii tafsiiri suurati maryam wa muslimuna fi ladab kitaabe edab buu ku wariyey oo juska khaamiska wey noo imaan doono can abi saciid waxaa laga wariyey radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal wuxuu yidhi nabigu yu'taa bilmowti mowtkii baa la keeni malaku mowt kay-ati kabshin asagoo wan aad moodaysid amlaxa oo dharan wan cad oo dharan buu egi ay amlaxa waxaa la yidhahdaa iduhu dee waxay u badan yihiin intaan kurka hore inay madow yihiinoo waa gorod baa la markay madaxa madow yihiin haddii marka cad yihiin oo indhaha iyo waxaanay kuula yihiin ama dhabanaha iyo waxaanay madow yihiin inta kalena waa caddiin waa wan cad baa la ama waa dharan yihin neef dharan yu'taa bilmowti mowt baa lala imaanayaa ka hay-ati kabshin asagood moodaysa wan hay-adiisoo kale amlaxa oo dharan oo cad xataa yuuqafa ilaa la istaajiyo cala suuri derbi baa lagu istaajinayaa bayna aljannati wannaar derbi dheer oo yacni naarta iyo jannada dhexdoodaha la saari fa yunaadii munaadin baa dhawaaqi yaa ahla aljanna ayuu leeyahy ahlu jannow fa yashra'ibbuuna way soo qooraansanayaan way milicsanayaan saasay usoo dhuganayaanoo markaas soo qooraansanayaan fa yashra'ibbuuna wa yanduruuna way eegayaan meesha oo niduhu ka yeeray dhawaaqu fa yaquulu markay soo fiiriyaan bu wuxuu leeyahy hal tacrifuuna haada ma taqaanaan fayaquuluuna waxay odhanayaan nacam haada almowt soo kii eber naga dhigay ma ya war waa ninkii mowda ah kaas malaku mowd wey ay wa kulluhum dhammaantood qadri ah uu arkay way wada yaqaanaan kulligood way garanayaan fayudacu marxaban aya wa kulluhum qadri ah wuu arkay uma yunaadii wuu dhawaaqi haddana mar labaad yaa ahla annaar fayashra'ibbuuna way soo qoraansanayaan saasay usoo milicsanayaan wayanduruuna way eegayaan fayaquulu yashra'ibbuuna waa jallaacada hore oo meel haddii markii aad wax ka maqasho waa inaad horta jallaacdo oo meesha fiiriso markaa kadib wixii aad ku aragtaad dhowraysaa markaas waad fiirinaysa baa arki sooma fayashra'ibbuuna markaasay soo jallaacayaan meeshay saa u jallaacayaan waayahay oy saa u dhuganayaan ama qoraansanayaan saasay u fiirinayaan wayanduruuna way fiirinayaan fayaquulu markaasu wuxuu leeyahy hal tacrifuuna hada or miyaa taqaanaan ay ma garanaysaan ninkan fayaquuluuna waxay odhanayaan nacam hada almowt wa kulluhum dhammaantood qadra ah u arkay mid kastoo ayaga ka mida qadri ah uu arkayoo eelnaarkuna way yaqaanaan fayudjacu waa la seexinayaa fayudbax markaasa halkaa lagu gowraci malakumood mar haddii la gowraco haddee nin la arkaba geeri xagguu iska dhigay bes geeri damba laga baqi maayo tii dadka layn jiray sooma ninkaa la bireeyey khalaas wala nabadgelyaa loo baxay ogow ahay fayudbaxu waa la gowraci uma yaquulu markaasu wuxuu odhanayaa yaa ahla aljannati ahlujannow khuluudun waarid weeye falaa mawta geeri kama dambayso waa waaritaan iyo noolal aan wax geeri a ka dambayn wa yaa ahla naari khuluudun falaa mawta ehlu naarow adinkuna waad ku waad waaraysaan waad ku cimrinaysaan meesha falaa mawta wax dhimasho la yidhaahda ma jirto suma qara'a wuxuu aqriyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu aqriyey waandirhum yowma alxasrati id qudiya almr whm fii gaflati wahum laa yu'minuun waandirhum ugu dig baa ilaahay yidhi u dig oo u sheeg kuwan kufaarta ah yowma alxasrati shallaytada maalinkeeda maalinka la shaleeyahay tol ay maxaan isaga rumayn waayo waa markaasde marka la shalaayay dee meel laga noqdo ma jiro dibdan looma noqonayo ma laga dhimanayo naarti bas waa lagu jirayaa un yowma alxasrati shallaytada iyo nadaamada maalinkeeda iyo qoomamada id waqti qudiya alamru amarkii la faaruqay walxaal hum ayagu fii qaflatin ay kaga sugan yihin arrintaas hadda ma ogo qaflay kaga jiraan haaulaa'i kuwanu waa kuwan ee gaalada ahe fii qaflatin bay ku sugan yihiin ahludunya hum ahlu dunya wey adduunyada ehelkeedii weeye oo adduunyada qafladeedii bay ku jiraan ama fii qaflati ahli dunya ehli dunyaha qafladoodii iyo shuqulkoodii bay ku jiraan sida isu ilaafeeyeen waa ansaxay wahum ayagu laa yu'minuuna ma rumaynayaan rawaahu sheekhaan baa xadiidka wariyey waturmidi wazaada imaamu tirmidi wuxuu ziyaadiyey falowlaa ana allaha qadaa liahli ljanna riwaayada tirmidi waxa uu ku ziyaadiyey oo nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam falowlaa ana allaha ilaahay hadduusan qalaa xukumin oo liahli ljanna ehlu jannaha hadduusan u xukumin oo u qadarin alxayaata noolal fiyaha filjannati ay ku noolaadaan iyo walbaqaa'a baaqi ahaansho lamaatu way dhiman lahaayeen faraxan farax darteed bay la dhiman lahayen markii la yidhaha nimcadan iyo waxaan jannadaee raaxada aad ku jirtaan weligiin ka dhiman maysaan dhimasho keliya maaha weligaa xidid xidid yar kuma xanuunay manaba duqoobay sidoo ma waayeelays adduunyada moogtahay duqnimo iyo malikumoodun baa ugu daran way ku daba taagan yihiin hadduu mowdka xoogaa kuu kaadiyana duqnimaan ku daynayn ya ninka xoogaa loo yersugo waa kan waa isku dardarmaday waa kicilay marka de waxay taraysana male haddii mowdka lagaa dibdhigana waxba haddaad marba duqoobayso waxay kuu taraysa ya suu-ul kibar nabigu ilaahay buu ka magangalay duqnimo xun ya waxaa kaloo ducadiisa ka mid ahayd waacuudu bika min an uradda ilaa ardali lcumr an uradda in la i celiyo ilaa ardali lcumr waa cantatab marka da isku dardarma qofku ilmoo kaluba noqon carruurta waa in wax laga celceliyo ay eber taas noolal ma ah ilaahay ku gaarsiiye ma walowlaa an allaha ilaahay qadaa hadduusa xukuminoo liahli naari ahli naarkana alxayaata noolal fiiha naarta ay ku noolaanayaan iyo walbaqa'a baaqi ahaansho weligood bay ku jirayaan lamaatuu way dhiman lahaayeen taraxan ay xusnan murug bay la dhiman lahaayeen markii la yidhi naartaas weligiin ka bixi maysaan hadda bas way rajo go-ayaan way rajo go-ayaan ya markay wax walba u dhawaaqaan oo inta u dhawaaqaan oo maalig ay la hadlaan oo wax walba waxeeyaanoo inakum maakisuun markii loogu jawaabo khalaas waa rajago ee ugu dambayso oohin iyo markaas iyo yani qaylo unbaa ka soo hari qaala allahu tacaala ilaahay wuxu uhi wadkur fi lkitaabi idriis inahu kaana sidiiqa nebiya warafacnaahu makaana alcaliya wadkur fi lkitaab kitaabka waxaad ku xustaa oo dadka aad uga qisaysaa idriisa nebiyullaahi idriis qisadiisii dadka u sheeg waa nebi idriis idriis haadaa laqabuhu laqabkiisaa loolan yehe liannahu kaana kasiira daraasa akrintiisaa aada u fara badneed fii ma nuzila calayhi waxa lagu soo dejiyey ay huwa halaathuuna saxiifa ay suxuf baa lagu soo dejiyey soddon ah markaasuu aada u akrin jiray aad buu u akrin jiray magaciisa waxaa la dhihi jiray uknuq binu shiith ibnu aadam calayhim asalaam wahuwa jaddun linuux liannahu ibnun aa yahay لملك بن متولشخ بن إدريس عليهم آية مرحبا عليهم رفيع السلام مرحبا marka wadkur fi lkitaabi idriisa baa ilaaha yidhi idriis ku xus kitaabka inahu kaana wuxuu ahaaday sidiiqan mid run badana u waa sidiiq ah nebiyan oo nabi awa warafacnaahu waan kor yeelnay baa ilaaha yidhi makaanan caliya makaan sare baan u kor yeelnay oo muxuu yahay huwa samaau raabica ay samada afraad baa la geeyey nabi nabi idriis waa la kor yeela halkaasaa loo kor yeela madhim wa idriis awalu man ay man khada bilqalam qofka yacni qalam wax ku qoro qoraalkan hadda la samaynayo wax la qorayo farta la yaqaan nin wax ku qoro asagaa ugu horreeyey wa khaada siyaaba wax dhar tolana asagaa ugu horreeyey watakhada silaaxa wax hub sameeyana asagaa ugu horreeyey wa qaatala lkufaara gaalo wax la dagaalamana asagaa ugu horreeyey waayo wanadara fii cilmi nujuumi walxisaab xidigaha iyo yani xisaabta cilmigeeda nin bartana isagaa ugu horrey nebi idriis ay marxaban can anasin waxaa laga wariyey radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal lamaa curija bi markii la i koriyey buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii isri iyo micraajkii ra'aytu idriisa nebi idriisa baan arkay fi samaa'i araabica samada afraad buu iska jooga nebi idriis ay waayahay nebi idriis waayo samada afraad buu halkaa iska joogay rawaahu tirmidi baa xadiidkaa wariyey bisanadin xasan can ibni cabaas waxaa laga wariyey radi allahu canhuma can nebi sal alay waslam annahu qaal lijibriila jibriil buu wuxuu u yidhi nabigu maa yamnacuka maxaa kaa manciyo kaa reebaya an tazuuranaa inaad na soo ziyaarato aksara wax ka badan mima tazuuranaa mar mar umaad noo timaadaaye ma ziyaarada kordhisidoo wax badan maa noo imaati fanazalad waxaa soo degtay wamaa natanazalu ilaa biamri rabbik lahu ma bayna aydina wma khalfana wma bayna dalika wma kana rabuka nasiya wamaa natanazal anagu ma soo degna buu yidhi jibriil ilaa biamri rabbika rabbigaa amarkiisa un baan kusoo degnaa idanka ilahay markii nala amro un baan soo degayn lahu ilaahay wuxuu leeyahay maa bayna aydina horteenna wixii ahaaday wamaa khalfanaa waxaa naga dambeeya wamaa bayna dalik ya lahu ma bayna aydina min umuuri alaakhira wamaa khalfanaa wixii aan soo dhaafnay oo min umuuri dunya wma bayna dalika wixii u dhexeeyo min hada alwaqti ila qiyaami saaca yaclamu llahu dalika kulah ay falow umurnaa haddii nala amro binuzuuli ilayka inaan kuu soo degno ma ta'akharna ma dibdhici karna haddii nala amro la yidhaha saacaddaa u tag kama daahi karno ayadoo nala amrinays kama soo degayna rawahu lbukhaariyu watirmidi qaala sudiyu ayahay imaamka sudi la yidhahdo wuxuu yidhi waa mufasiriinta weyn buu ka mid ahaye sa'altu mura murata ninkaa la yidhahdaan su-aalay alhamdaaniya can qowli llaahi tacaala ilaahay qowlkiisi baan weydiiyey tafsiirkeedii wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya wain minkum idinka mid ma aha min axadin ilaa waariduhaa ay jahannaba wuu ku aroori qof kasta wuu jahannaba wuu ku arooraya wuruudkaas maxaa loola jeedaa baan idhi faxadaanii wuxuu ii sheegay ana cabdallaahi bnu mascuud cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu xadaahum inuu u sheegay can inabiyi nabiga inuu uga sheegay sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nabigu yaridu nnaasu dadku way ku aroorayaan annaara naarta uma yasduruuna way ka fulayaan biacmaalihim camalkoodii unbay ku gudbayaan ay dadku kulligood naarta way ku aroorayaan laakiin ninba camalkiisiibuu ku maraya macnaheedu waa maxay tafsiirka ugu xoog badan waxaa weye tafaasiir dhowra ha la geliyaa ee ugu qowysan waxaa weeye yani wuruudkaa waxaa looga jeedaa siraadka maxaa yeele siraadku bayna dahray jahanabuu ku yaalla jahanamo korkeeda asaa loo saaraya dadku way marayaan marka biacmaalihim bay ku marayaan qofkii naaji ah dee wuu iska dulmarayaa qofka kalena kalaaliib baa sidaa ugu yaala biro qalqalloocanoo dee way ku soo boodayaan markaasay ku ridayaan naarta waa lagu daadanaya waa buundo dee waa meel kaabada oo buundo saa loo marayo siraadka oo khatar ah waa lagu daadanaya marka waaye waaye dadka marayana qaarna dhib yar bay ku si dhib yar bay ku marayaan qaarna si dhibaato ay ku marayaan sida hadda xadiidku noo caddaynay yaridu naasu dadku way ku aroorayaan can naara suma yasduruuna biacmaalihim camalkoodii bay ku gudbayaan fa awaluhum midka u horeeyo ka lamxil barqi hilaac biliq yidhi oo kalu ku mari suma ka riixi lmursala dabaysha orodka badan suma ka xudri aye ka xudri lfaras faraska aada u dheereey xudru lfaras yani shiddatu cadwihi waaye faraska orodkiisaoo kale ku maraya suma ka raakibi fii raji rajilihi qof raakib oo yani rukuub saaran ay raakib suma ka shaddi rajuli nin midka ugu orod badan oo ku maray qofka kale nin aada u ordayo dadka dheereeya oo orodka badan suma ka mashihi socod socod caadi ah marka lagu nin kale ku maraya marxaban weliba riwaayaadka waxay kusii marayaan qof baa yani kaddaxfi oo kale ku maraya gurguurad baalka artay oo yani siraadku dee waa marxaban aad buu u fara badan yahay gurguurad baa qof ku maraya kalaaliibtaasaa marka dadka qabsanayo biacmaalihim dadka qaar bay ku dhegayaan saa intay ugu soo boodaan waa biro saa usoo qalqalocan oo birahan hilibka kawaanka la sulo kala camal ah weeye kalaalibtu oo laakiin qadarka ay la egyihiin iyo weynankooda ilaahay unbaa garanaya qofkii markay ku dhagaan kulligiiba intay wada jeexjeexaan isagoo hilibkiisu saa u wada yahay bay sii daynayaan oo dhaawaca sakaraada hadduuba baxsado dhaawac ma ka dhibi maaye baashaba hadduuna ku dhicin kan kale hadda waaba lagu ridaya ya maana wixii ilaahay ugu talagalay meeshayba ku daadanayaano aya marxaman qaar waxaaba ka mid uhu yidhi nabigu alayhi salaam naarta lagu kabisayo waa la soo qaban waa lagu kabisaya meesha ya waayahay acaadana allahu minha ilahay hanaga badbaadiyey waa meel khatara siraadku meel khatara marxaban marka tafsiirkaas sidaa weeye wuruudka yani la sheegayo waa noocaasa laleeyahay tafsiirkaasaana ugu xoog badan tafsiir kale wuxuu leeyahay naarta waaba la geli caadi baa loo geli laakiin dadka ehlunaarkee naarta loogu talagalay gaalada iyo murfaqiinta iyo waxaas way ku gubanayaan mu'miniinta way iska dhex marayaan xabadba ka dhimi mayso iska dhex marayaan naarta iyadoo holcays waa la dhex mari mana ku gubanayaan waxay ka dhibaysana male laakiin wuruud wuruudku waa xaqiiqadiisaa laleeyahay oo culamada ku fasirayaano waxay leeyihiin waa la mari naarta waa la geli waa la tiiman ya waxaana dee ilaahay idankiisa un bay ku socotaa moogiy haddaan la amrin mayadaa ku qaban karto waxba kaama qabanaysa waad iska dhex mari hadda naarta sidaa u dhibaato badanbo malaa'ig baa ka shaqaynaysa iska dhex joogta dadka ku jira kolla ku ridaysa kolla ka soo saaraysa dhex gelayso weliba ka dhex daydayayso waxay kudhi jiro xabadna ka dhibi mayso ya marxaban adduunyadaabana lagu tuso sooma waxaan gwanayn ilaah nooga qisooda qur-aanka inuun dabku nebi ibraahim intii lagu riday waxba ka qaban bal xataa waxaan bana aragnay annaga soomaaliya haddaan nahay dad intay dab iska dhex mareen waxba aan ka qaban ya dad intii wax lagu sheegay waxaasaa samaysan la yidhi ma ma samaynin waa lagu dhaarin xorod weligaa maqashay dab baa loo qoday beriga hore soomaalida way samayn jirtaa layidhi ani kol ay marka dab baa la qoday god baa la qodayaa weyn dab baa lagu shidaya dogobyo waaweyn oo galool iyo qoryo ad adagaa si loogu shiday loogu shiday markuu macnii dhuxul oo saa uu noqdo camal yaa leeleeyahay gal haddaad run sheegaysa inaada waxaas aada qabin gal soo weysaysannayaa bale qofku saa marka ugu istaaga dam bay dhihi baa li saa marka uga qaadana bug bay dhihi dabka isagoo sidiisii dhinaca kale loga baxaya waxba aan ogeyn haddii kale hadda xoogaa uu isku ogaya maba gelaya soo ma wuu ku gubanayaahe saa geli karo ya marxaban saasuu ku leeyahay way rawahu tirmidi baa xadiidkaa wariyey bisanadin xasan qaala khabaab wuxuu yidhi radia allahu canhu kuntu waxaan ahaaday qaynan baan ahaaday nin tumaal ahoo birta tumo bimakata mako ninka biraha tuma xadaadkaa la yidhaha qaynka ay waayo asnacu suyuufaan samayn jiray iyo walmuddaa midiyah wanaxwaa wixii la mid aan tumi jiray ya oo waxaan necnacan nin qayn ahoo waayo sancala dee waxaana dee waa sancee waxaane waa xirfee moogta wax maarata hooseema marxaban marka birahan tumi jiray buu yidhi facamiltu lilcaas bin waa'il ashamiy caas bin waa'il ninkii la odhan jiray odayaasha qureysheed buu ka mid ahay waxaan u sameeyey sayfan sayf baan u sameeyey camr bin caas aabihii wey cabdullaahi bin camr bn caas cabdullaahi bin camr awowgii wey camr bin caas ninkii la odhan jiray inkaarnaa sanadii toddobaad hijradu soo islaamee nin caja badan buu ahaa camr bin caas ya yahay waa ninkii markii yani yahay sid cali iyo mucaawiye markii xoogaa laysku yar laisku dhici jiray oo arrinta dhibka uu ka dhacayay markii taxkiimka la sameeyey sid cali abu muuse ashcari buu ahaa ninkuu soo wakiishay mucaawiyena wuxuu ahaa camar bin caas markii ninkii khidad khidada sameeyey ee arrinta fashiliyey ninkaasuu ahaa wey oo markii labadoodaba aan kulli labadoodaba aan caslina laysku ogaa ay kusoo heshiiyeen oo labadoo aan ka qaadno markaas yidhi abu muuse ashcari oo adugu ka hormar markuu ka hormaray oo uu yidhi sida cali waana casliyey yuu yidhi saaxiibkay hastuu asagu casliyey ninkiisi anigu mucaawiya waan sugay buu waa khiyaar isma wuu daba maray marka fidnada halkaasi ka bilaabatay sababta la suqat ya marka hadde saxaabi jaliil waa khatare marka nina yani arrimaha ku daran buu ahaayo waa ninkii asxaabtu markii ardul xabasha u hijroodeen ee ninka laga dabadiray wa ee qurayshu ka daba dirtay inuu boqorkii najaashi ah ku dir nimankaan qurayshta waaye muslimiinta soo hijrooday la soo celiyo ninkii laga daba diray buu ahaa camar binu caas nin aad u fasaaxo badanoo aad u qurux badan buu ahaa baa lailaahay jamiil ku manaystay buu ahaa qurux laakiin cumar baa markuu arkuu dhihi jiray baa layidhi qof xoogaa yar aan qurux badnayn foolxun markuu arko ilaahigii yacni camar binu caas abuuray adigana ku abuuray waa ilaah waaxid un ahay alilah marka camar binu caas aabihii buu ahaa caas binu waa'il baa la odhan jiray ninkaasoo ashamiy ay facamiltu lilcaas binu waa'il waa yahay ashamiy odayaasha quraysh buu ka mid ahaa nin aad looga dambeeyuu ahaa sayfan sayf baan u sameeyey faji'tu waanu imid buu yidhi khabaab ninka la yidhaahdo ataqaadaahu anoo ka gudanay sayftaan kuu sameeyey lacagteediisi baan yidhi faqaala wuxuu yidhi laa ucdiika ku siin maayo xataa takfura bimuxamadin nebi maxamed ilaa aad ka kufriso ood ka soo laabato waxba lacag kuma siinayo qultu waxaan idhi buu yidhi wallaahi baan ku dhaartay laa akfuru inaana ka kufrinayna xataa yumiitaka allah ilaa uu ilaahay ku dilo suma yabcasaka uu soo saara haddana nabi maxamed ka soo laaban maayo qaala wuxuu yidhi fadarnii haddaba ii karoo ii sug buu yidhi haddaanba intaan dhinto haddana la isoo noolaynayo ayuu moogta baxsiga inkirayeen fadarnii ii kaadi buu yidhi xataa amuuta aan dhinto suma ubcasa ha laysoo bixiyo haddana fasawfa uutaa maalan iyo wawaladan maal fara badan iyo awlaad baan caakharana ku heli doonaayo laysiinaya saan hadda adduunyada inkaga fiicanna so fuqaraatiin idinku masaakiin baatiin somaal annagana hadde maal iyo awlaad wax walba ilahay isugu kaana dara aakharana saa un baa nahaye markii hadhow laysoo bixiyo maal iyo awlaad baa laysiinaya faaqdiika markaasaan kuu gudayaa iska jog wuu ku jeejeesaya fanazalad waxaa soo degtay afara'ayta aladii kafara biaayaatina wa qaala la uutayana maala wawalada afara'ayta bal iiga iiga warran baa ilaahay yidhi bal akhbirnii ii sheeg alladii kafara biaayaatina midka aayaadka anaga ku kufriyey oo diiday waa caas bin waa'ile oo waqaala yidhi haddana la uutayanna waxaa laysiin doonaa maalan maal iyo wawaladan awlaad adalaca alghayb ma qaybkuu daalacday oo waxa mustaqbalkee miyuu ogyahay asagu am ittakhada cinda araxmaani ma ilaahay agtiisu cahdan ballan dhigtay bal weydiiya bulaha markuu leeyahy waxbaa la isiin ma qaybkuu ogyahay mise ilaahay agtiisuu ballan dhigtay ya rawaahu sheekhaan baa xadiidkaa wariyay o tirmidiy qaala allahu tacaala wamaa yenbagii liraxmaani an yatakida walada in kullu man fi samaawaati waalardi ilaa aati araxmaani cabda laqad axsaahum wacaddahum cadda wamaa yenbagii liraxmaan ay wamaa yenbagii owla uma aha munaasabna uma aha liraxmaani allaha raxmaana an yatakida inuu samaysta waladan walad ilaahay owlaad wuu ka kaaftoomaa waxbana ku fali maayo an yatakida walada laa yaliiqu bihi daalika ilaahay laa'iq ooma aha owlaad waxbana ku fali maayo in kullu man fi samaawaat ay ay in kullu man fi samaawaat samaawaadka fiigooda waxa ku sugan iyo wal ardi ardada fiigeeda waxa ku sugan ma ahan in kullu man ma ahanin fi samaawaati ahaaday wal ardi ilaa aati raxmaani allaha raxmaanay u imaanayaan cabdan xaali asagoo addoon aw samaawaadkan iyo ardada waxa ku jira oo dhan ayagoo addoommo ay daliilan khaadican buu ilaahay u imaanayaa fi laakhira laqad axsaahum ilaahay baa koobay wa caddahum waa tiriyey ilaahay caddan wax ka fakanaya ma jiro wax dhumaya ma jiro maxaa lagu radinaya marka kuwa sheegaya abnaa-ullahi iyo cusayr iyo ciisa iyo waa yani ilaahay awlaaddiisii weeye kuwalaa lagu radinaya laqad axsaahum wacaddahum caddan axaada cilmuhu bihim min kulli lwujuh ilaahay cilmigiisaa koobayo wax ka fakanayana ma jiro makhluuqiisao dhan rawaahu lbukhaariyu baa xadiidkaa wariyey fi badi lkhalqi wa canhu waxaa laga wariyey ay wa canhu can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiyi sal allahu alayhi wasalama can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiy sal lla alay slam qaal qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi shatamanii ibnu aadam ibnu aadam baa icaay wamaa yanbaqii lahu munaasabna omaa an yashtamani inuu aniga icaay watakadabanii wuu ibeeninaya wakadabanii riwaayadka qaar kuso artay wamaa yanbaqii lahu munaasabna oo maaha aniga t beenintayda iyo tagdiibkayga wax munaasab u ah ma aha amaa shatmuhu caydiisu fa qowluhu qowlkiisi weeye uu ku qowlay ina lii waladan inaan aniga walad lahay buu ku qowlaya ittakhada allahu waladan bay ilaahay baa walad yeeshay ya wa amaa takdiibuhu beenintiisana faqowluhu ilaahay yani faqowluhu ibni aadamka qowlkiisi weeye uu yidhi laysa yuciidunii ilaahay ma soo celinayo kamaa bada-ani ya suu marka horeba ilaahay ii abuuray marka abuurkii hore ee cadda markay ahayan la abuurayba ma inkirayaane soo celinta maxay u diidan yihin miyay ka dhib badan tahay abuurka hore miyay ka dhib badan tahay wax marka hore aad samaysay soo celintiisa aqli ahaan hadda waxaaba fudud soo celinta dambaa fudud marka horean abuurayna yaa oga dayanaynu ilahay leey badiicu samaawaat wey axad waa oga dayday wey ilahay waa badiic waxaan isagaa bilaabay cidna ogama daynin wey rawahu lbukhaariyu baa xadiidka wariyey fi badi lkhalqi wa canhu can abi hurayrata can nabi sal ly slam qaal idaa axab allahu cabdan addoon ilaahay hadduu ka raalli noqdo u jeclaada naadaa jibriila jibriil buu ilaahay u dhawaaqayaa inii anigu qad axbabtu fulaanan hebel baan ka raali noqday faaxibahu jeclow qaala wuxuu yidhi nabigu fa yunaadii fi samaa jibriil baa naadinaya samada ay samaduu ku dhawaaqaya oo wuxuu leeyahay fulaan binu fulaan ilaahay baa ka raali noqday idinkuna jeclaada uma ay tanzilu lahu lmaxaba maxabadii iyo qabuulkii baa loogu soo dejinaya fi ahli lard ehlu ardaha ehlu ardihii oo dhan baa marka jeclaanaya marka qofkaan la jeclaanay arkaysa la daba didayo maxabada ilaahay baa ka horreysa yuxibuhum aayahay marxaban waayahay wa yuxabibu fiihim cibaadahu ilaahay baa jeclaaday markuu jeclaaday makhluuqiisiina wuu jeclaysiiyey ya ilahay hadduu ku jeclaado makhluuq oo dhan biyadillaahi bay ku jiraan moogtahay waa lagu dabagelin un bas ay adigu weligaaba ridaha ilaahay raadi un ridaha ilahay haddaad heshay waxba waayi maysid saa walbaba waa gacantaade fadalika qowluhu tacaala weeye ina aladiina aamanuu ina aladiina kuwa aamanuu mu'miniinta iimaanka dhabta alla yimi wa camilu saalixaat acmaasha wan wanaagsanna sameeyey sayajcalu lahum araxmaan allah raxmaana wuxuu u yeelayaa wuddan ay maxabuu ilaahay u yeelaya makhluuq oo dhan baa la jeclaysiin ay wa idaa abqad allahu ilaahay hadduu u cadhooday cabdan addoon naadaa jibriila buu u dhawaaqayaa inii anigu qad aqlab qad abqadtu fulaanan hebel baan u cadhooday fa yunaadii fi samaa'i samaduu jibriil ku naadinayaa uma tanzilu lahu lbaqdaa caradii baa fi lardi arda ugu soo degaysa samada markii laga naco dhulkana waa looga kacaya kulli dadki o dhan baa nacay magaciisa markii lasoo qaadaa lagu nabi ayahay fa maxabatu nnaasi libacdi alcibaad wakada ayahay buqduhum lilaaakhariina min allahi tacala xag ilahay bay ka imaanaysa jeceelka dadku ay dadka qaar jecel yihiin iyo kuwa qaar nacidda la nacayo xag ilaahay bay ka timi horta maxabadu xaggay ka timi iyo naceebku rawahu tirmidi baa wariye washeekhaan suuratu daha calayhi salaatu wasalaam ay suuradda nabiga loogu magac daray sumiyat bi hada liqowli llahi tacaala طaha ma anzlna calayka alqur'ana litashqa bismi اllahi الرaxman الraxim can abi hurayrata radi allahu canhu qaal lama qafala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalama min khaybar nabigu markuu ka soo noqday khaybar meesha la yidhaahdo asraa leylatan habeen buu nabigu guuray soo dheelmade xataa idaa adrakahu lkara hurdaa haleeshay markii uu waktiga si loo guurayay waa la gayacay oo wakti dambe markii la joogo waa la daalay oo hurdo iyo hati markaasuu nabigu iska seexay adrakahum lkara alkara annawmu waay hurdaa qabata anaakha markaasu halkaasuu gaadiidkiisii nabigu fariisiiyey oo ciidankii safarkiibuu joojiyey fa carasa wuu degay tacriisku waa degidda suma qaala wuxuu yidhi yaa bilaalu bilaalow ikla lana leyla habeenka noo xifdi salaaduu yahna naga tegine caaw dhan baa lasoo guuraya dee marka yeysa salaaduu naga tegine noo ilaali bal noo waardiya salaada ay ikla lanaa noo xifdi alleyla habeenka fa sallaa bilaalun bilaal wuu iska tukaday xoogaa buu yani iska tukaday oo salaatuleylkiisii buu tukaday uma tasaanada wuxuu ku tiirsaday ilaa raaxilati ay gaadiidkiisii buu saa u fariisiiyey oo xagga qoraxda waagu kasoo baryay uu u jeestay yuu saa ugu tiirsaday ay neef geeloo dee macnay shaloo dhan iyo xalodhan soo guurayo oo naftiisu iskaba daalin oo kackacaynin oo iskaba fadhiya caadi u fariistay haddaad ku tiirsato haddee waaba gogol adoo ku seexdo unbay lamid tahay mugta dhag unbuu iska yidhi meesha unbuu iska seexdo mustaqbila alfajri xaaluya asagoo fajarka qaabilay faqalabatu caynaahu labadiisii indhood baa ka qaalib noqday fa naama wuu seexday falam yastayqid axadunna ma soo baraarugin oo minhum dadka ka mid a wastayqada nebiyu baa soo baraarugay sala allahu alayh wasalam awalahu goor qoraxdiiba soo baxday halkaa ay joogto fa qaala wuxuu yihi nabigu ey bilaalu bilaalow nido qariib ah ey bilaalu bilaalow fa qaala wuxuu yidhi biabi anta ya rasuula allah akhada binafsi aladii akhada binafsika jawaabtii buu la hormaray bilaalow markii la yidhi maxaa kugu dhacay intaan la dhihin yuu asagu jawaabtii hormariyoo wuxuu yidhi haye biabi anta yaa aabbahay allaha kugu furtay yaa rasuula allah akhada binafsii naftayda waxaa qabtay alladii axadkii akhada qabtay binafsika naftaada adigoo rasuulka ilaahay aad naftaadii qabtay yaa anigana i qabtay faqaala rasuululahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam ikhtaaduu war gaadiidkiina hogaamiya bal meeshan mama fiicina oo meel shaydaan baa nagu galay salaaddii nooga tagtay hogaamiya bal naga rara meesha ay xoogaa baa la socday suma anaakha meeshaasa haddana la degay meel aan kasii dheerayn fatawada'a nabigu waa weysaystay fa aqaama salaata salaadii buu amray hal aqimo suma sallaa wuu tukaday midla salaatihi oo kale lilwaqti ay marxaban sida caadigeed waa la sunaystay markii raatibadii la tukaday baa haddana salaadii la galay jamaaca loo tukaday caadi ay suma qaala wuxuu yidhi nabigu aqimi salaata u aqriyey aqimi salaata lidikri yaa ilaahay yidhi aqimi salaata salaada oog oo tuko lidikri aniga xusuustayda yacni xusuusinta aan ku xusuusiye waaye ama aniga xuskayga darteed tagta dee markee umbaad aad jo markaa unbaad tukanaysaa wey kafaaro kale male ilaa dalik inaad tukato un moogiy kafaaro kale male waa inaad la imaato rawaahu tirmidi qaala allahu tacaala wastanactuka linafsi dee hadda xoogaa meelaha waxaba lagu sheeg sheegaya salaad kaa tagtay lama qaleeye ya xumbaaba dadkii lala dhex ordayahay ya salaada waxaa la yidhi hadday kaa tagto oo ay kas kaaga tagto ma qalaynayso sunnada badi baa laleeyahy dadka loo fidoonaya sunnada badi oo sunnada markaan badinay manayadii qalayn shay waajib ahoo lagugu lahaa haddii uu kaa tagana qallihiisa unbaa lagaa rabaaya saasaa nusuusta ku sugnaatay soonka hadduu kaa tago waa la qallaynayaa haddii uu yani salaadu kaa tagto waa la qallaynayaa zakada haddaad bixin weydo waa inaad dib u qallayso xoolahaaga waa laga gudaya dib baa looga bixinaya haddee wax waajib ahoo lagugu lahaa haddii uun layac kugu yimaado oo waktigii aad yani aad fursadii ku dhaafto ama shaydaanku mashquuliyo ka tagto say ku suuroobi tadaarug baa lagaa rabaa towbadaba waxaa ka mid a oo lagaaga towbad aqbalaya inaad tadaarug la imaato tadaarugku maa faata say ku suuroobi kartaa marka wixii kaa tegay iska dhaafo hadda sunno isku mashquuli macquul maaha waxaa kaloo meesha ku jiro waxaa hadda yani axaadiista ku cad nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadda hadda wuu seexday hurday kaga tagta acdaaru salaad inkastoo ay tahay oo cudurka looga taga yani cudurdaar ay tahay yacni salaad hadday cudur ku tagto waa kan hurdu waa la soo qaleeyey khandaq khaswatulkhandaq markuu nabigu galay markii dambena uu yani yahuudi khaybar uu sii aadayey waa kii salaada casir ay ka tagtay salaatulwustadii bay naga mashquuliyeen mala allahu qubuurahum wa buyuutahum naaran baa ilaahay yuu nabigu yidhi alayh salam naar allaha ka buuxiye markaasay soo qadeen marka salaadii oo jihaadkii fii sabiil iyadoo lagu jiro ku tagtay waa la soo qaleeyey salaad hurdo kugu dhaaftay baa la soo qaleeyey cudur yani cudur la-aan salaadii kaaga tagtay ee macnaha cudurdaar salaadii kaaga tagtay haddii la yidhaha lasoo qalleeyo mid bilaa cudur kaa tagtay ka war mid aad kas oga tagtay lama soo qallaynayo say u socon wax suuroobaya ma ya wax suuroobayo ma aha la leeyahy bal weliba culummadu waxay yidhaahdaan qofka haddii salaado qada'a lagu leeyahay sunnaba kama ansaxayso waa inuu tukado qallaha waktiga fursadda ood helayso ku aadi qallihii lagugu lahaa ku aadi maxaa yeelay farad iyo sunno isku mid maa faradku yacni waa wax lagugu leeyahay oo qaan ah sunnaduna saa maaha oo wax haddaad samaysana ajir aad ka helaysa haddaad ka tagtana aan lagu ciqaabayna waxba lagu qabanin sawaab baa kaa maqan mawey marka fursaddii aad sunno gelin lahayd qadaha geli salaada kale qadaha ama salaad ha noqoto ama soon ha noqdo waa kaba qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wastanactuka linafsi wastanactuka waan ku doortay ikhtartuka nabi muuseow linafsii yaan kuu doortay baa ilaahay yidhi ay litakuuna rasuulan beynii wa beyna cibaadii inaan rasuul kaa dhigo ood addoommahayga gaarsiiso risaalada iyo diinta can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaal xaaja muusa aadama xaaja muusa nabi muusa wuxuu la dooday aadama nebi aadam buu la dooday faqaala lahu wuxuu u yidhi faqaala muusa nabi muusa lahu liaadam wuxuu u yidhi anta adigu aadamow alladii axadkii baa tahay akhrajta naasa dadka ka soo saaray min aljannati jannada bidembika bisababi dembika dembigaaga sababtiis meeshay ku doodeen marka ay ku kulmayaan fii cilmi illaahi bay ahaatay nebi aadam basharkan oo dhan axadkii dhalay ugu horreeyey buu ahaa nabi muusena dee wuu dembeeyey meesha ay ku kulmeen ilaahay baa garanay laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam nooga warramayaa inay kulmeenoo marka ay labadoodii uu nebi aadam iyo nebi muuse ay doodeen wuxuu ku qabsaday nebi muuse aabbihiis aadam wuxuu ku qabsaday adigaan qoraxdan iyo kulaylkan adduunyada adaana keenay ay jannadaan isaga dhaldhalanlahayn meesha aan dadka joogi lahayn ya marka adaa dadka jannada ka soo saaray bidembika bisababi dembika wa ashqaytahum adaa shaqi ka dhigay dadka waxa shaqiga ka dhigay marka horeba haddii jannada un lagu dhex dhashay yaaba naar aadi laha horta ya dadka wax shaqi noqdaba lama arkayn meesha unbaa lagu jiri lahay qaala aadamu aadam wuxuu yidhi yaa muusa muusow anta adigu alladii kii baata istafaaka allahu ilaahay uu doortay birisaalati risaaladiisaa ilaahay kuu doortay wa bikalaamihi ataluumani ataluumunii ma waxaad igu dagaalaysaa calaa amrin amar amarkoo katabahu llahu ilaahay uu ii qoray oo qadarahu llahu ilaahay uu ii qadaray calaya dushayda qabla an yakhluqanii intuusa i abuurin intaan la i abuurinba amar la ii qoray oo mar hore la qadaray miyaad igu dagaalaysaa wuxuu ku jawaabu garan waay nabi muuse marka qaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam faxaja aadamu aadam xujadii buu ka helay muusa nabi muuse xujadii wuu kaga qaalib noqday wey ya waxa ilaahay ii qoray miyaad igu dagaalaysaa waa maya ilahay kuu qoray oo towraad nafteeduu ka akriyeybo intaan nebi aadam la abuurin horteed bialfey caamin yaaba yacni towraad alwaaxdeed lagu qoraybo ya ilaahay qadarayoo in yani facasaa aadamu rabbahu faqawaa ugu qornay marka wax ilaahay mar hore ii qadaray miyaa igu dagaashan tahay bas rawahu sheekhaan baa xadiid ka wariyay suuratu alambiyaa sala allahu calayhim wasalama suuradda loogu loogu magac daray ambiyada miyo badan baa suuradda dhexdeeda lagu sheegayo ibraahim iyo daawuud iyo sulaymaan iyo markaasaa lay suuratu alambiya bismi illahi araxmaan araxiim qaala allahu tacaala qaaluu waxay yidhaahdeen yaa weylanaa innaa kunnaa daalimiin ay kufaartii markay aakhare tagaanoo naartii ay arkaan qaaluu waxay yidhahdeen kufaartii fi laakhira oo ay dhahayaan yaa weylanaa halaagaanaga innaa anagu kunnaa waxaan ahanay daalimiina lianfusinaa bilkufri naftaanada annagaa dulmina gaalnimaan ku dulminay naftaana maxaan iimaanka isaga isaga qaadan weyn can abi saciid waxaa laga wariyay radi allahu canhu can nabi sal lay waslam qaal alweylu weylku waadin waadi weeye fii jahannama jahannama ku yaal yahwii fiihi lkaafiru gaalkuu kusii hoobanaya arbaciina khariifan afartan sano waa afartan dayrood khariifka dayrtaa la yidhahdaa waayahay marka dayrta iyo gugu waa isku mid waa un sanade waaya afartan sano ayuu kusii soconaya qabla an yabluqa qacrahu intuuna salka gaarin wey aad buu u fogey can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi qacada rajulu nin baa fadhiistay bayna yaday nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga hortiis faqaala wuxu yidhi yaa rasuula allah ina lii mamlukayni laba addoon baan leh yakdibuunanii way ii been sheegayaan wa yakuunuunani way i khayaanayaan wayakhuunuunanii way ikhayaanayaan oo wayacsuunanii way icaasinayaan waa wax dhib badan way dhibeen nafta ii kene waxba meelaan u dira beenba ii sheegi way khayaani way caasin amarkayga ma qaadanayaan wa ashtimhum anigana waan caayi oo wa adribhum waan garaaci anigana ul umbaan la daba taagana iyo cay ay waa dee addoon aan si fiican ukhidme- u khidmaynayni weeyo mar kasto fa kayfa ana minhum arrintaa bal ka warramo wax dhiba maiga soo gaaraya oo dembi ah hadday ayaga naftooda idhibayaan haddaan anigana mar kasta caayo oo mar kasta aan garaaco qaala wuxuu yidhi nabigu yuxsabu waa la xisaabi maa khaanuuka waxay kugu khiyaaneen wa casawka kugu caasiyeen wa kadabuuka ay kugu been sheegeen iyo wa ciqaabuka adiga ciqaabkaagi iyaahum ayaga aad ciqaabaysa waa laysu dhigi caydaadii iyo ga- garaacaagi iyo ayaga dhibkoodii baa laysu dhigaya fa in kaana ciqaabuka adiga ciqaabkaagi iyaahum ayaga aad ciqaabaysay biqadri dunuubihim hadduu noqdo kaana wuxuu noqonayaa kafaafan isu dhig laa laka walaa calayka waa laysu dhigayaa waxba adigana laguguma le waaye adna waxba kaagama ma- kaama maqno waad ka gudatay haddii waad ka aad ka- aad ka gudsatay marka waa laysu dhigayaayo waa kafaaf kafaaf buu noqonaya wain kaana hadduu noqdo ciqaabuka adiga ciqaabkaagii iyaahum adiga aad ciqaabta ayaga aad ciqaabtay duuna dunuubihim dunuubtoodii hadduu ka yar yahayna oo waxay adiga kugu samaynayeen baaba ka badan kaana fadlan laka fadli adigu aad leedahay buu noqoni wain kaana ciqaabuka ciqaabkaagi hadduu noqdo iyaahum ayaga aad ciqaabaysay fawqa dunuubihim xoogaa yar unbay haddee ku caasiyeen haddaad adigu markaa ku xadgudubtay oo mar la arka aad u labanlaabi jirtay un ciqaabka ya uktusa waa la qi- la qi- la qisaasayaa lahum ayagaa lagu qisaasayaa minka xaggaaga alfadlu wixii dheeraadka ah waa lagaa qisaasi dee fatanaxa rajulu ninka xagga u dheeraaday xaggu usii jeestay fajacala wuxuu gudagelay yab- yabkii inuu ooyayo wayahtifu ee yadcuu rabbahu rabbigii uu baryay ilaahay buu maqfiro iyo dhaafitaan buu weydiisanaya ya. mar haddii arrintu haddayba isu dhig iyo hal xisaaba la leeyahay wuxuu ka aamin noqon waaye kolleyba inuu asagu dheeraad la yimaado uu ka yaabo markaasuu oohin iyo wuxuu galay baryo ilaahay faqaala rasuul lahi wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam amaa taqra' miyaad akrini kitaab allah warsoo qur'aanka ma taqaanin ilaahay wuxuu leeyahy wanadacu lmawaasiina alqista liyowmi alqiyaama falaa tudlamu nafsun shay-an wain kaana mihqaala xabatin min khardalin ataynaa biha wakafaa bina xaasibiin wanadacu waan dejinaynaa almawaasiina miisaanyaalkii alqista ee cadaaladda mawaasiina alqist baan u dejinaynaa baa ilaahay leeyahy mawaasiin oo cadaalad ah liyowmi alqiyaama qiyaamaha maalinkeeda falaa tudlamu nafsu nafna la dulmin maayo shay-an wain kaana hab- wain kaana hadduu ahaaday mithqaala xabatin mithqaalo xabo oo min khardalina ataynaa biha waan la imaanaynaa bu ilaahi ama xumaan ha noqoto ama wanaag ha noqotee mithqaalo xabatin min khardalin waan keenaynaa baa ilahay leeyahy ya khardalkaas yani waa xa- ma- baashan yani masagada nooc ugu yar yar oo aada u yar yar xabatu khardal ay qooxna waa la yidhahdaa macnahay ku sheega waa bahal yar oo ay marxaban oo aada xabadeedu u yar yar tahay waxaasoo kale waan keenaynaa baa ilahay haddayt wakafaa bina xaasibiin wakafaa bina annagaa ku filnaayay baa ilaahay leeyahy xaasibina xisaab ahaan wax naga fakanaya ma jira de ya kafaa bina xaasimiina ee caalimiina bikulli shay wax la arka waan ogna faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi wallaahi yaa rasuul allah maa ajidu heli maayo li aniga iyo wali haaulaa'i kuwaas addoommaha shay-an shay shaygoo khayran ka khayr badan min mufaaraqatihim inaan faaruqo dii kale inaan un dhibaato ku dhaca kolleyba waa laabid waa laga maarmaa hay- ayaguna dhibka dayn maayaan anigana waan ku dambaabi soo ma marka inaan isfaaruqno wax ka khayr badan ma jiro ushidukum waxaan idin markhaati gelina rasuulka ilaahayo annahum ayagu axraarun xor inay yihiin kulluhum dhammaantood hay dhaafin waa xor intaan ku dambaabi lahaa oo beri qiyaama laisoo taagi lahaa waa xoreeyey rawaahuma tirmidi baa wariyey suurat lxaj suuradda la yidhaha suurat lxaj marxaban ayaa halkan laga gelaya sumiya bidalika aya ولقول الله تعالى فيها لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر بإلهي يأتينا من كل فج عميق نبي إبراهيم مركو كعبد الإسيب عليه أرواق ذاتك نادي نبي إبراهيم وارواق وأنا لما قشيه بالي نفكست إلهي وخلقي إيه هي أم مركا جوكتي أما كذب لأبوري نادي ذا وين مقشي وين أجيب تبال إن قفك أجيبه أما ماشي هتجي إن أنا أجيب ولي ما حجني هدور ربا هاي هاي magaalada makaba dhinaca ka jooge xajin maayo weligii adduunba ajiibin naadadaas ninkii hal mar ajiibay hal maruu tegi nin walba qadarkii uu ajiibay inbuu meesha ku noqnoqon oo tegaya can abi saciid waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nebi sal lay slam qaal yaquulu allahu tacaala ilaahay wuxuu leey yaa aadamu aadamow fayaquulu wuxuu dhihi labayka ilaahay waan ku ajiibay wasacdayka waalkhayru khayrun fi yadayka fayaquulu ilahay wuxuu leey akhrij bacsa naari dadkii naarta la gelin lahaa soo saar qaala wuxuu leeyahy aadam wamaa bacsu naari naarta waxa la gelinaya maxay yihiin waa meeqa qaala ilaahay wuxuu leeyahy min kulli alfin kunkii la arka waxaad ka soo saartaa tisca mi'atin wa tiscatin wa tisciin sagaal boqol sagaashan iyo sagaal fa cindahu hadalkaa markii la maqlo cindahu cinda dalika alqowl yuyashiibu sagiir ilmihii yaraabaa ciroobi ya yowma yajcalu wildaana shiiban soo ilaahay madin carruurta yar yarkaaba ciroobayo oo dabanka ciradaga naxdin darteed baa ciro kala soo wada boday timihii dhamaa cadaanay wa tadlacu kullu daati xamlin mid uur u saaxiiba kulligeed waxay dejinaysaa xamlaha uurkeed wa tara naasa dadkii baad arkaysaa sukaaraa inay yihiin wax waalan oo kale wamaa hum ma aana ahaanin bisukaaraa mana waalne eh walaakina cadaaballaahi shadiid ilahay cadaabkiisa aad u daran oo dadka ka tambata ismaba oga marka qof la arka waa ku dhaafsan yihi saasuu leey xataa dadkiiba o dhan rag iyo naagihii waa la keenaya iyagoo qaaqaawan oo nin walba siduu ku dhashay oo aan la gudin oo qoloftiisii uu wato oo cididiisii iyo tintiisii wixii laga gooyo o dhan baa lagu soo celinaya markaasaa isdhe halkaa dhex tuuran yihin waaka caaisho leeda markuu nabiga uga sheekeeyey calayhi salaatu wasalaam alrijaalu wannisaa yaa rasuul allah raggi iyo naagihii oo dhan ma isdhex tuuran yihin haa kulligoo soo dhex tuuran yihin wax dhar qabana ma leh kullina waa kan ar meeshaas maxaa fadlay xataa laaba tiri ya marxaban waay wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam caaishoy amarku waa ka daran yahay qof inuu qofka kala fiiriyo markii la iska ladan yahay wey markaad meelaha dhowrdhowraysa mogta oo qofkan warinkaar qabaan maxaa qaawiy markaad leedahay waa nin nabad qaboo ladan ya mar hadday dhibaatadu dhacdo waxaan oo dhanba ma ogid indhaha un baa kor loo taagayaayo qof la arka maxaa lagugu fali doonaa buu leeyahy qofkan garabkaaga taagan ma nin baa ma naag baa ma dhar buu qabaa mise wuu qaawan yahay waxaas maxba kama ogid ya maba ogidba bas wa tadlacu kullu daati xamlin xamlaha wa tara naasa dadkii baa arkaysaa sukaaraha inay yihiin kuwa waalan wamaa hum bisukaaraha mana waalne walaakina cadaab allahi shadiid ilahay cadaabkiisa baa aad u daran oo dadka tambata qaalo waxay dhahen ya rasuul allah wa ayunaa dalika alwaaxid oo hal qof un kunkiiba hadduu hal qofo jannada ka gelayo qofka ayuu noqonaya qaala wuxuu nabigu abshiruu bishaaraysta fa ina minkum waxaa idinka mid aayahay rajulan nin baa idinka laydinka soo qaadaya wa min ya'juuj wamaajuujna alfan dadkaa naarta la gelinayo adinka hal qofaa laydinka soo qaaday juuj iyo wamaajuujna kun baa laga soo qaaday uma qaala wuxuu nabigu waladii nafsii biyadihi inii la arju waxaan rajaynayaa an takuunuu rubaca ahliljanna ahlujannaha rubacooda inaad noqotaan afar meelood meel fakabarnaa waan takbiirsanay buu faqaala wuxuu yidhi arjuu an takunuu hulusa ahli ljanna fakabarna waan takbiirsanay faqala wuxuu yidhi arjuu an takunuu inaad ahaataan nisfa ahli ljanna fakabarna faqaala wuxuu nabigu maa antum idinku ma ihdin fi nnaasi ilaa ka shacrati sawda tin madow oo fii jildi hawrin dibi maqaarkii ku sugan abyada oo cad oo amase ka shacratin baydaaa tin cad oo fii jildi hawrin aswada dibi madow maqaarkiisa hal tin oo cadoo ku yaala aad buu u yaryahay soma ummadaha saas idinkaga badan yahi marka ummaddaa badan weeye oo idinka ummadaha kale idinka fara badanoo kuwaasaa naarta buuxinaya wey lagu gurayaa rawahu sheekhan watirmidi walafduhu min kulli alfin kunkii la arkaba tisca mia wa tiscuuna sagaashan iyo sagaal baa laga saar ee sagaal boqol iyo sagaashan wey fi naari wa waaxiduna fi ljanna marxam fa iyaysal qowmu qoomkiibaa quusa quustay jannadii baaba laga quustay xataa maa abdow aa yahay bilaaxikatin hal qof oo qoslayaa la waayo qof la arkaba oohin buu lasii jeestay falamaa ra'aa rasullahi markuu arkay sal alay waslam alladii biasxaabihi asxaabtiisa waxa ku sugan qaala wuxuu yidhi icmaluu camal fala wa abshiruu bishaaraysta fawaladii macbuubdan ku dhaasay nafsu muxamedin biyadihi ay ku sugan tahay inakum idinku lamin la maca khaliiqatayni laba makhluuq baad la jirtaan maa kaanataa maca shayin mays ahan ilaa kasaratahu ilaa kasaratahu way badinaya laba makhluuq oo dad qoladii ay la jiraan aada u fara badinayaad la jirtaane iska waxbaha murgina adinku ya'juuj iyo wamaajuuj iyo waman maata wixii dhintay oo min bani aadam bani aadamka wixii dhintay ee yani gaalnimo ku dhintay helnaarkaa iyo wa bani ibliis ibliis awlaadiis waxaasaa laga buuxinayaa khalqi fara badan baa idinla jire ay bishaaraysta fa suriya cani ilqowmi qoomkii way farxeen bacdu ladii yajiduuna wixii ay helayeen baa laga faydo oo murugta ahayd faqaala wuxuu nabigu icmaluu camal fala waabshiruu bishaaraysta fahuwa aladii macbuudaan ku raasay nafsu maxamedin biyadihi maa antum idinkuma hidin fi nnaasi ilaa ka shaamati barti oo fii jambi lbaciiri ay neef geela dhinaciisa ku taalo bar yar oo neef geela dhinaca kaga taalo oo amase ka raqmati barti oo fii diraaci daaba daabadda dhudhunkeeda ku taalo qaala allahu tacaala ilahay wuxuu yihi wa min annaasi man yacbud allah wa min annaasi dadka waxaa ka mida man baa ka mida yacbud allaha ilaahay caabudaya calaa xarfin dhinac dhinac fain asaabahu khayrun khayr hadduu helo asiibo idma'ana bihi iimaanka iyo cibaadadaas wuu ku xasili wain asaabathu fitna fitna hadday ku dhacdo oo ilmihii baa ka dhammaaday ama maalkii baa laga dhameeyey ama dhib baa ku dhacay inqalaba calaa wejhi wuu carari diintan diin fiicanba ma hule waa laygu galay balaaye wey ya marcaban wuu noqonayaa khasira adunya waalaakhira adduun iyo aakhiraba waa ku khasaaray kaas oo haddii adduunyadatan waxa ku ku dhacaya ilaahay baa u qadaray meel ooga fakanaya ma jiro aakhira la-aanna wuu ku darsaday mar hadduu cararay uu yidhi balaayadatan waa waxbaa ii lahaa ilaahay amarkiisiba uu qaadan waay u hogaansami waay dalika kaasi huwa alkhusraanu khasraar khasaare weeye almubiin oo cad qaala ibnu cabaas wuxuu yihi radi allahu canhuma kaana rajulu ninku wuxuu ahaa buu yihi waa awal islaamkii yaqdumu mid soo gelayo almadiinata madiinu imaanaya yaqdamu lmadiina waa kuwa acraabta ee meelaha ka yimid fain waladad imra'atu islaantiisa hadday markiiba ghulaaman wiil u dhasho oo wanutijad yani khayluhu fardihiin ay u dhaldhalaan qaala wuxuu leeyahy haadaa diinun saalixun warkan waaba diin fiican waan ku burwaaqoobe ya waan ku raystay ogow islaantii wiil unbay ka kacday waayo fardihii waa ii dhaleen xoolihii waa burwaaqoobe wain lam talid imra'atahu xaaskiisa haddayna dhalin oo xoogaa iyo yar dhali weydo walam tuntaj khayluhu fardihina sidoo kale qaala wuxuu leeyahy haadaa diinu suu'in waa diin xun diin bacow ahaan usoo galay buu le waa bacow saasule markaasoo cararaya marka waa jahli de waa jahli ya oo kuwa hadda cawaamta reemiya qaarkood baaba yani waxaan waa baco baad maqli naag baa lasoo guursay naag idilo waxaad arkaysaa waaye waa la furay gabadhi maxaa layihi mar alla markaa soo guursay unbuu geeli dhammaaday balaaya ku qaad geeli eber maalinkii doo gabadhi waa lasoo raray reerkoodi baa loosii wadaa inna lilahi wa inna ilayhi war ilaahay baa wax keenaya gabadhan maxay wadataa hadday wax wadato meesha xerada geel looga buuxin lahayde waxna ma dili karta waxna ma hayn marka waa jahli caqiide xun waaye ilaahay baa wax keeno waxna qaado rawaahu albukhaariy waaba laga yaaba haddayna weli iska baaqi tahay waxaaso kale caqiida xun qaala allahu tacaala haadaani khasmaan ikhtasamuu fii rabbihim faaladiina kafaruu qudicad lahum siyaabu min naar haadaani labadan a laba firqo muuminiintiiya gaalada awe khasmaani weeye labadoodaya ikhtasamuu fii rabbihim fii diini rabbihim rabbigood diintiisi bay ku doodayaan oo war diintan baa xaq ah gaaladina waxay leeyihiin maya diintan xaqa maaha tan ma fiicine tanaa fiican faaladiina kuwa kafaruu gaaloobay qudicad lahum waxaa loo jarayaa siyaabun dhar oo min naari naar ah marka naarta la gelinayo dhar naar ahaa loo gelinayo yusabu min fawqihim min fawqi ru'uusihim madaxooda korkiisana waxaa looga shubayaa alxamiimu biyo kulul oo cadaab yusharu bihi yusharu bihi waxaa lagu dhalaalinaya biyaha markii lagu shubo waxaa lagu dhalaalinayaa oo uu dhalaalinaya maa fii butuunihim calooshooda wixii ku jira biyaha kul markii lagu shubo calooshooda uur ku jirti ku jirtay waa dhalaale waljuluudu maqaarkoodina wuu dir hal mar uu muluq dhahaya wuu dhalaalaya walahum waxaa u sugnaaday oo kale maqaamicu burar oo min xadiidin burar waaweyn oo yacni bir ana oo naar ana malaa'igti baa ku garaacayso madaxa kala dhacayso ayuu intaasoo cadaabaa laysugu dari kaana abu darin wuxuu abu dari alkafaari yuqsimu mid dhaarto ina haadihi alaaya aayaddan nazalad way soo degtay fii xamzata iyo wasaaxibey xamzo iyo labadiisii saaxiib waa caliy bnu abi aalib iyo cubaydata bin alxaaris bin cabdimudalib yowma beder nimankii yani mubaarasada sameeyey wey iyo wa cutbata iyo wasaaxibey cutba binu rabiica iyo walaalkii waa yahay shayba binu rabiica iyo cutba binu rabiica iyo wasaaxibey labadii saaxiib weliid binu cutba ay yom yani yowma b yani beder mubaarasada raggii sameeye wa oo markii beder maalinkeeda laysu yimid oo laysu saftay waa kuu yacni marxaban waxaa soo baxay ay cutba marxaban a banaanka soo istaagay cutba binu rabiix yaa ii soo baxayo yaa ii soo baxay xamza u baxay shayba binu rabiica haddana soo baxay yaa ii soo baxay cubaydata binu xaaris bin cabdimudalib waay yaa u baxay aye weliid bin cud baa soo istaagay cali bn abi aalib oo ugu yaraaba markaa usoo baxay wiil yar buuna ahaa markaas nafartood riwaayadka qaar riwaayadka qaarna waxay yidhahdeen markii mubaarasada ay dalbeen oo noo soo baxa ay yidhaahdeen oo dee dagaalku saas ahaan jiray mota waa laysu safanaya nin baa soo baxay wuxuu leey aniga waa ninkaad garanaysaan baan ahay yaa ii soo baxay nin baa usoo baxay far faras ma jiro markaa laysu soo degaya nin wala seeftiisu soo qaadanay ay marka mubaarasaan rabnaabe rag reer ansaareed ahaa soo istaagay markaase waxay yidhahdeen yaa moxamed akhrij lanaa akfaa'ana annagu ma doonayna ansaare qoladan beeralayda ma rabnee kufka annaga noo soo saar quraysh baan doonayna nimankaa qureysheed ee dabada ku haysata ninkaa soo bixi markaasuu nabigu waayo dadka asiga ugu dhowaa eelkiisahay buu ka bilaabay qum yaa xamza qum yaa caliyu qum yaa cubaydata binu xaris ay saddexdaa nin baa istaagay oo reer cabdimudalib ah yaa uu ku bilaabay dagaalka xaqaa saasa lagu yaqaana dagaalku markuu xaq iyo jihaad fii sabiilillahi uu yahay adiga iyo owlaaddaadaad ka bilaabay hadduuna xaq ahayn soo ma adiga intaad ilmahaaga fogaysataa dadka kale ku ajari ku dhammayn iska dhiciya waa been isagaa geli laha hadduu run sheegi marxaban markii oo istaagay haddee waa yahay way waa ka isu soo baxay de meeshay ku dhammaadeen saddexda gaalada meesha lagu dilay cubaydullaahi ibnu xaaris baa ku dhaawacmay oo oo markaas oo dhaawac meesha laga soo qaadayoo dib buu ka dhintay can caliyin bn abi aalib waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi sid cali ana anigu awalu man y man yajsuu qof jilba joogsada oo fadhiista qofka ugu horeeyaana hebeyna yadi raxmaan ilaahay hortiisaan fadhiisanay lilkhusuumati dood yowma alqiyaamati kuwan gaalada ah ilaahay diintiisa nin kuladooda anaa ugu horrayn ilaahay hortiisa intaan saa jilbaha u dhigto yaan ilaahayo waa kuwii diintaada nagula dirinay xaq ma aha nagu hayay nagula dagaalamay seebta noogu haystaan dhihim ay qaala qaysun qays wuxuu yidhi wa fiihim ayaga fiigooday nazalad kusoo degtay haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim qaala wuxuu yidhi hum aladiina kuwii weeye baarazuu mubaarasada la yimi yowma badrin caliyun iyo wa xamzatu iyo cubaydatu cubaydata binu xaaris binu cabdimudalib baa la yidhaha ay wa shaybata binu rabiica iyo wa cutba binu rabiica iyo walwaliid binu rabiica reer rabiica waay waa qolo ashiqa o ilaahay naar u garta ay laba isla dhalatay iyo wiilay dhaleen waay welidna cutbaa dhalay rawaahuma sheekhaan can cabdillaahi bni zubayr waxaa laga wariyey radia allahu canhu can nabi sal ly slam qaal inamaa sumiya albeyta beytkii waxaa lagu magacaabay alcatiiqa beytka catiiq baa loo bixi ya marxaban beyt lcatiiq waa kacbada liannahu lam yadhar calayhi jabbaar weligii nin jabbaar ahoo gaala kama qaalib noqonin oo kacbada ma qabsanin saasaa catiiq loo yiri qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi radia allahu canhuma lama ukhrija nabiyu sala allahu alayh wasalam min makata maka markii laga saaray nabiga qaala abu bakrin wuxuu yidhi akhrajuu nabiyahum nabigoodii bay bixiyeen layahlikunna walla way halaagsami doonaan kuwa faanzala allahu ilaahay baa soo dejiyey udina liladiina yuqaataluun udina waa la idmay liladiina kuwa yuqaataluuna la dagaalamaya biannahum dulimuu kuwa yuqaatiluuna ay kuwa lala dagaalamayo oo yacni ama dagaalamaya ayagu waa yani waa loo idmayo ayahay inay dagaalamaan liladiina udina liladiina yuqaataluun biannahum dulimuu dee waa la dulmiyey ayaga waa laga gardaran yahay wa in allaha ilahayna la calaa nasrihim gargaarkooda laqadiirun waa awooda ilahay aladiina ukrijuu aladiina kuwaasoo ukhrijuu yani kuwa yani la dulmiyey oo ukhrijuu la saaray min diyaarihim guryahoodii bikayri xaq ay yani xaq la-aan baa meesha laga wax kale laguma bixini ilaa an yaquuluu inay yidhaahdeen moogi rabbunaa rabbigeenu allahu ilahay wey allah macbuud xaqa intaa besaa lagula dagaalmo qaala abu bakrin wuxuu yidhi laqad calimtu waan ogaa buu yidhi annahu sayakuunu inuu arrintan ay dhici doonto oo nebiga iyo asxaabtiisa loo gargaari doono anigu waan ogaa ay waan filay waan sugay rawaahuma tirmidi baa wariyey suurat lmu'min makiya wahya miatun wa hamaaniya wa cashara aaya bismi illaahi araxmaan araxiim qaala allahu tacala ilahi wuxu uhi qad aflaxa almu'minuun mu'miniintii baa liibaanay aladiina mu'miniinta hum ayagu fii salaatihim khaashicuun salaadooda ku khushuucaya waladiina mu'miniintaas hum ayagu cani laqwi mucriduun waxaa laqwiga iyo xumaanta ka jeedsanaya waladiina mu'miniintaas hum ayagu lizakaati faaciluun zakadana bixinaya waladiina hum mu'miniintaasoo xaafiduuna xifdinaya lifuruujihim farjigoodana macsiyada ka ilaalinay ilaa calaa aswaajihim xaaskooda mooyaane ow maa malakad aymaanuhum gacantooda waxay milkisay oo addoomahoodii ah fa inahum ayagu hayru maluumiina labadaa kuwa lagu dagaala kayrkooda marna laguma dagaalay xaaskooda iyo addoommahooda faman ibtaqaa ninkii raadiyo dalba waraa'a daalika waxa yani xaasnimana uunu ka aan xaas u ahayn milkulyamiina oyna addoon aan ahayn wixii aanay ninkii dalbo fa ulaa'ika kuwaas humul caaduuna kuwa lala collaytamayo waa kuwa xadgudbay humul caaduuna kuwa xadgudbay weeyo xaddi bay tallaabeen almujaawizuuna lilxad ay mm. ninka xadda sharciga ah dee gudbo ninkaa wuxuu mutaystay dee in la ciqaabo waaladiina hum liamaanaatihim wa cahdihim raacuun waa kuwa ammaanadooda iyo ballankoodana ilaalinaya mu'miniintu waaladiina hum calaa salawaatihim yuxaafiduun salaadahooday xifdiyaan ulaa'ika kuwaasu tilmaamtaa dheer markii lagu soo tilmaamay hum ayagu alwaarisuuna kuwa dhaxlaya wey aladiina kuwaasoo yarisuuna alfirdows jannada firdows liyaa dhexlayan hum ayagu fiiha khaaliduun jannaday ku waadhayan qaala cumar wuxuu radi allahu canhu kaana nebigu wuxuu aha sala allahu alay wasalam idaa unzila calayhi alwaxyu waxyi markii lagu soo dejinayo sumica waa la maqli jiray cinda wejhi wejigiisa agtiisa ka dawayin naxli shinnida guuxeeda oo kale markuu waxyigu nabiga ku degayo waxiin ah oo sida sida shinnida oo kalea ka yaray fa unzila calayhi yowman baa lagu soo dejiyey waxyi famakasnaa saacatan baa nagaanay fa suriya canhu waa laga fayday fastaqbala alqiblata buu qaabilay wa rafaca yadayhi gacmuhu kor u qaaday wa qaala wuxuu yidhi allahuma zidnaa walaa tanqusnaa waakrimnaa walaa tuhinna waacdinaa walaa taxrimnaa waasirnaa walaa tu'sir calayna ducadaa dheer buu markaa nabigu akriyay calayhi salaatu wasalaam allaahuma zidnaa ilaahu noo ziyaadi buu yidhi walaa tanqusnaa ilaahu hanaga nusqaamin wa akrimnaa ilaahuna karaamee walaa tuhinna hana yahaanaynin wa acdinaa ilaahuna siiye walaa taxrimnaa hana hoojinin wa aasirnaa ilaahow aasirnaa ay raacinaa bifadlika fadligaaga ilaahow nagu ilaali walaa tuusir calayna aaya korka annaga ilaahu axadna ha ugu doorin waardinaa ilaahowna raali geli oo wardacanaa naga raali noqo uma qaala sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi unzila calaya waxaa laygu soo dejiyey cashru aayaatin toban aayadood man aqaamahunna ninkii u qumo ninkii akriyo oo ku camalfalo weeye dakhala aljannata jannaduu gelaya bikayri cadaab uma qara'a nabigu wuxuu akriyay qad aflaxa almu'minuun xataa khatama cashra aayaat waa toban aayadood suurat lmu'minuun awalkeeda can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi atati nabiya nabiga waxaa u timi sala allahu alayhi wasalam arubayic bintu nadar rubayic bintu nadar gabadha la yidhaahdo ayaa nabiga u timid wa kaana ibnuha wiilkeeda alxaaris la odhan jiray usiiba waa la asiibo wuu dhintay yowma bedrin beder maalinkeeda bisahmin baa ku dhacay gamuun karbin oo baadi ah ay gamuun meel laga soo ganay aan la aqoonin baa ku dhacay dhag markaasu ka dhintay ay fa qaalad waxay tidhi akhbirnii iiga waran can xaarisata wiilkayga xaarisaha iiga waran lain kaana hadduu yahay asaaba khayran khayr mid asiibay ixtasabtu de waan ajir malaysanoo wasabartu waan sabri wa ilaa hadduuna khayr helin istahadtu istahadtu waan ku dadaalayaa fi ducaa'i baryadaan ugud ilaahay baan u baryaya faqaala nebigu wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam yaa uma xaarisa inahaa jannatun weeye oo fii jannatin ahaaday horta jannadu wax ma artay janno keliya mehe waa jannooyin isku dhex jiro waa darajaad mogtahay jannadu kala sarreeye wey naartu waa darakaad jannaduna waa darajaad innahaa jannatun fii janna wa ina ibnaki wiilkaagii asaaba wuxuu aha wuxuu asiibay oo yani qismi ahaan u helay alfirdows alaclaa jannada jannatu firdowsa la yidhahdee ugu sarrayso waalfirdowsu firdowsa rabwatljannati wa awsaduhaa wa afdaluhaa isku macno wey jannada meesha ugu fadli badan wey ya awsaduljana haddii la yidhaahdo afdaluljana waayo rabooduna waa la macno rawaahuma tirmidi baa xadiidkaa wariyay can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal alay slam qaal yaa ayuha naasu dadow ina allaha ilaahay ayibun waa wanaagsan yahay walaa yaqbalu ma aqbalo ilaa ayiban shay xalaala ma wax kalena ilahay ma aqbalo wax xalaasha unbuu ilahay aqbalaya laa yaqbalu ilaa ayiban ay xalaalan min alamwaali maalka ilahay waxa xalaashu aqbala wa khaalisan min alacmaali camalkana midka khaaliska oo ilahay dartii loo sameeya unbuu ilahay aqbalaya waaya wa in allaha ilaahay amara almu'miniina mu'miniinta wuxuu amray bima amara bihi lmursaliin mursaliinta wuxuu amray faqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha arusulu rususha oo kuluu cuna min alayibaat waxa xalaashaa cuna wacmaluu saalixan camal wanaagsanna sameeya inii anigu bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan caliimun waan ogahay buu ilahay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ku yidhi mu'miniintina yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay iyo nebigu rumeeyow kuluu cuna min tayibaati maa razaqnaakum waxaan idinku irsaaqnay midkiisa xalaashaa cuna qaala wuxuu yidhi markaas abu hurayra wadakara rajula buu nabigu sheegay dakara rajula nin yudiilu safara safarka dheeraynayo ashcasa oo basaasan aqbara oo boor leh yamuddu yaddahu gacantuu taagayaa ila asamaa marka ashcaf iyo aqbarka waa nin yani cibaadada ilaahay u go-ayo khushuuca iyo waxa ka muuqda aad malayso aad la yaabayso wey gacmuhu kor u taagayaa yaa rab yaa rabbu buu leeyahay ilaahay buu baryaya wa madcamuhu waxa uu cunaya xaraamun weeye wa mashrabuhu waxa uu cabayana xaraamun weeye wa malbasuhu dharka uu qabo xaraamun weeye oo waa dhar booli ah wa qudiya bilxaraami markuu dhashay xaraam baaba lagu habay markuu dhashayba neef booli ah caanihiisi baa la siiyeyba kowgiiba waa lagu habay wa ya hal booli anirig xalaala ma dhashaa layidhi canugi markuu saa u dhashayba booli lagu habay maxaad u male ya balaayo unbuu asna ku dhaqaaqin sooma wa qudiya bilxaraami fa annaa yustajaabu lidalik kayfa yustajaabu see loo aqbalaya kaas falaa yustajaabu wey ducada aqbalkeeda waxaa shardi ah weeye yani aklu lxalaal xalaal inaad cunto waay mar haddaada xalaal cunayn maxaa laga aqbali maxaana loo aqbali laayay xaaraantii ba caradi ka bad rawaahu tirmidi wa muslim qaalat caaishatu waxay tii radi allahu canha sa'altu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam can hadihi alaaya aayadan baa nabiga su-aalay waaladiina yu'tuuna maa atow wa quluubuhum wajila waaladiina kuwii weeye yu'tuuna yani downa way bixinayaan maa atow maa acdow wax ay bixinayaan oo sadaqada ah ama wax ay la imaanayaan ay gudayaan labada tafsir oo lagu fasiraay maa atow wax ay la yimaan min alityaani baa laga keena min alacmaali saalixa walkhayr wa quluubuhum walxaal quluubuhum wajila camalkii khayrkaa bay samaynayaan sadaqadii bay bixinayaan acmaashay ku dadaalayaan wa quluubuhum wajila walxaal quluubuhum wajila quluubtoodana way cabsanaysaa in laga aqbali waaye ka cabsanay ama laydinka aqbalin bay leeyihin qultu waxaan idhi bay tidhi ahum aladiina kuwii miyaa kuwaas ahum aladiina kuwii miyaa yashrabuuna alkhamra khamrada cabaya wayasriquuna waxadaye oo markay dembigaasay sameeyeen markaasay cabsanayaan qaala wuxuu yidhi nabigu laa yaa binta sidiiq sidiiq gabadhiisa ee walaakinahum aladiina kuwii weeye yasuumuuna soomaye wayusalluuna tukanaye wayatasaddaquuna sadaqaysanaye walxaal hum ayagu yakhaafuuna ay cabsanayaan allaa yuqbala minhum inaan laga aqbal ulaa'ika kuwaasu yusaaricuuna fi lkhayraat khayraadkay u degdegayaan oo marka dadka wan wanaagsan waxaa lagu yaqaanaa inay khayrkiina ku dadaalaan wa maca daalika way sii cabsanayaan oo taksiir inay sameeyeen oo sidii loo baahnaa ayna u gudanin waxaana u gudanin ama laga aqbali waayey kasii baqayaan weli can abi saciid alkhudri radi allahu canhu can nebi sal lay slam qaal wahum fiiha kaalixuun aayaddaa tafsiirkeeda markuu nebigu ka hadlayay walxaal hum ayagu kuwan gaaladii weeye kaalixuuna ay yihiin kuwa ilka caddaynaya fiiha fi naar naartii bay dhex baraaqaan oo markaas ilkaa caddaynayaan qaala wuxuu yidhi nebigu tashwiihi naaru naarti ayaa gubayso oo fata yani fataqallasu shafatuhu alcaaliya bishintiisi kore ayaa gaabanaysa xataa tabluqa ilaa ay gaarto wasada ra'si markii naarta la geliyo naartii baa gubaysa marka bishinti koraa gadaal u cararaysa markaasi madaxa bartankiisa tegi wa tastarkhii shafatuhu sufla bishinta hoosena hoos bay u raaracsanaysaa xataa tadriba suratow ilaa ay xudunta tagto marka afkii oo keligiia ilkii oo keligoodaa soo haray marka waa suuro marka aad u foolxun kaalixaas wax la dhawri kara maaha ilkiyaoo mujarada oo ilkahani waxa waxaa qarinaya bishimahan iyo waxaan loogu talagaay hadii maqaarka dhan laga jiida maxaad u malay inna lilahi wa inna il waa suuraxuma meesha cadaabkii bay saa dhexdeeda yihiinoo markaasay ilka caddaynayaan halkaasay dhex barbaraaqaanoo waayo cadaabkii baa yaa gubay wey rawaahuma tirmidi baa xadiiskaa wariyey suurat nuur allah subxana watacala suurat nuur suuradda la yidhaha suurat nuur ayaa halkan laga gelayaa sumiyat bi hada liqowli اllahi tacaala fiiha allahu nuuru الsamaawaati wاlard saasaa loogu magacaabay suurat nuur madaniyatun weeye suuraddaas wahya sintaani ow arbacun wa situuna aaya lixdan iyo afar ama lixdan iyo laba aayadood weeye bismi illaahi اraxmaan اraxiim can marsad waxaa laga wariyey ibni abi marsadin radia allahu canhu marsad ibni abi marsad qaala wuxuu yidhi ninkaasu kaanad imra'atun naag baa jirtay baqiya daaniyada bimakka maka ayay joogi jirtay aaya oo yacni naagahan xunxunka ahoo zunaada ahoo yacni jirkooda ka ganacsada ayay ahayd yuqaalu lahaa waxaa la odhan jiray canaaq aa magaceeda loo yaqaan wa kaanad waxay ahayd sadiiqatan li saaxiib bay i ahayd buu yidhi gabadha ayada faqaabalatnii bimakata makay igu soo qaabishay leylatan habeen faqaalad waxay tidhi halumma kaalay fabit cindanaa alleyla markaala niyo caawa nala bari saasay ku tiri ya caawa agta annada iska seexo saasay tiri buu yidhi faqultu waxaan idhi buu yidhi yaa canaaqu canaaqey xarama allahu zina ilaahay zina waa xarimay oo yacni bilaa nikaax in la isla seexdo dee ilaahay ma ogolo ilaahay baa xarimay saasaa markiis ugu kaana dambaysay laakiin sida kale aad baan isu naqaanay buu leeyahay gabadha falamaa qadimtu lmadiinata madiine markaan soo galay ataytu rasuula allahi rasuulkii ilaahay baan u tegey sala allahu calayhi wasalam faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiyow ankixu canaaqan gabadha canaaq la yidhaha ma iska guursadaa waana gabarh la yaqaanadii oo gogol dhaafka taqaano oo caadi bay iska ahayd marka oo mashhuur bay ahayd oo aad baa loo wada yaqaanay marka canaaq waa iska mashhuur bay iska ahayd marka ma guursadaa gabadhaas fa amsaka rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waa iga aamusay buu yidhi iga hafay walam yarudda calaya shay-an wax jawaabayi ma soo celin xataa nazalad ilaa ay soo degtay addaani laa yankixu ilaa daaniya aw mushrika wadaaniyatu laa yankixuhaa ilaa daanin aw mushrik waxurima dalika cala almu'miniin aayaddaasa soo degtay addaani ninka daaniga ah laa yankixu ma guursado ilaa daaniyatan mid daaniyad amoog wax kala guursan maayo aw mushrika mid gaal aw qofku hadduu xun yahay qof xun unbuu un yani asaga kaa unbuu la soconaya soo maha shimbirba shimbirkiisuu la duulaabal aye likulli saaqidatin laaqid baa leed mid dhacday kulligeed nin unbaa aruurin waxaad eberka oo meelaha iska wareegaysa kuwaan laga karayn oo garab socdo oo kaas ay marxaban ay ninka bilaashkiisa oo makaana mid unbuu nin u yahayo u malaynayso wax jira wey laa yan addaani laa yankixu ilaa daaniyatan aw mushrikatan wadaaniyatu naagti daaniyada ahaydna laa yankixuha ma guursado ilaa daani nin daaniya mooyaane ow mushrikun gaal wa xurima daalika kaas waa laga xarimaya cala almu'miniin mu'miniinta waa laga xarimayo inay yani waxaasoo kale guursadaan ay maxaa yeelay dee waxaasoo kale cirdigaagu wax u dhimayo waa limaa fiihi maxaa mu'miniinta looga xarimay waa limaa fiihi waxa ku suganoo min adacni iyo watacarudi lituhami waay waa lagu durayaa ay meel xun haddaad gasho dee waa lagu dhacnin ay ko tuham yacni tuhmana way imaanoo haddaad meel mutahamo oo yacni xumaanta lagu sheegi jiray adigu aada gasho hadhow in lagu tuhmo ama wax lagaa sheego dee adaaba ugu talagalayba de walwaajibu waxa weeye atazawuj in la guursado bilcafiifaat haweenka dhowrsoon baa la rabaa in la guursado oo ehludiinka ah waay waa dhowrsoon aye waa lixadiidi takhayaruu linudafikum fa ina alcirqa dasaas yacni nudfada candhuuftiina u meeldaya xididku waa yacni waa tuug weeyahoo wuu ku jiidanayaa waxaan meel aan fiicnayn haddii ay ilmuhu uu ka dhasho hade waxaa unbaa jiidanaya hadhow ya marka waa khatar waay faqaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa marsadu marsadow laa tankixa ha guursanin canaaq gabadha la ha u dhawaano waa la cadeeyey hadda ayadii waa kusoo degtay soma rawahu tirmidi can ibni cabaas waxaa laga wariyey radi allahu canhuma ana hilaal binu umaya hilaal binu umaya ninka la yidhaahdo qadafa imra'atahu xaaskiisii buu qadfay cinda nebiyi buu ku qadfay sala allahu calayh wasalam nabiga asagoo la joogo bishariik binu samxa shariik binu samxa ninka la yidhaahdo ayuu ku qadfay ninkaas zawjadiisii waxaa la dhihi jiray khawlata bintu caasim ayaa la odhan jiray wuu qadfayoo bizinaa zinuu ku qadfay way zinaysatay bishariik binu samxa ninkaasay ka zinaysatay wy saasuu ku yidhi faqaala nabiyu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam albayina markhaati baad keeni ow xaddun fii dahrik ama xad baa dhabarkaaga luguya xadulqadaf siddeetan karbaash baa lagugu dhufan ama bayinaad keeni afar nin oo markhaati ah oo inay labadoodu isla jiifeen oo caadi u shaqaynayeen ka markhaati kaco hadde way meeshay ku jireen iyo yacni way qaaqaawanaayeen iyo waxaasoo dhan looma baahno afartani waa inay si caadi uga markhaati kacaan inuu ficilkaas dhacay waa inay arkayeen markaas waay maxaa yale meesha qofka islaamkaa yacni dhiiggiisu xurmuu leeyahay qofka meesha la xadayo hadduu yacni bikro yahay haddii kalena dhagax laguma dilayo oo sayib u yahay ciyaar laguma dili karo sharcigu waa adkeeye wey albayina markhaati baad la imaanaysaa aw xadun fii dahrik faqaala wuxu uhi yaa rasuula allah idaa ra'aa axadunaa midkaana hadduu arko calaa imra'atii xaaskiisa rajulan xaaskiisi oo nin la jiifa hadduu ugu yimaado yandaliqu muu tegayaa oo yaltabisulbayinata ma markaasu markhaati raadin oo yaa usii joogaya hadee meesha waa lagu kala tegiy ya hadhow maxaad wax keeni had haddii aad see la yeeli oo markhaati xaggeed ka heli yaa kuu sugi intaa haddaad doonto haddaa hadda iska aamustana wax lagu aamusi kara maaha wixi adoon markhaati geyna haddaa hadashana dee waa khatar iyadina waa kan sharciga waa ku haystaa xad baa lagugu yeelan tee lagu baxsanaya ya fajacala nabiyu wuxuu guda galay sal lla alay wasalam yaquulu inuu leeyahay albayina wailaa xadun fii dahri markhaati baad keeni waxaa iska dhaafo wailaa xad baa lagugu yeelanaya xadulqadaf waa sideetan karbaash baa lagugu dhufay faqaala hilaalun hilaal baa wuxuu yidhi waladii bacasaka bilxaq ilaahayga xaq kugu soo saaray baan ku dhaartay inii anigu la saadiqun run baan sheegaya rasuulka ilah waxa aan sheegayo waa dhab falayunzilanna allahu ilaahay wuu soo dejin doonaa oo ilaahay baa soo dejinaya maa yubri'u dahri dhabarkayga wuxuu ku beriyeelaya min alxaddi xadda uga dhowri horta markhaati ma haysta buu yidhi anigu run baana sheegaya waxaan sheegaya waa run ilaahayna wuu iberi yeeli doonaayo qur-aan buu soo dejin doonaa wuu igu beri yeelay fanazla jibriil baa soo degay bilaaya ayadduu la soo degay markiiba waladiina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadaa ilaa anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaatin billahi inahu lamin asaadiqiin si kaloo lagu badbaadaya ma jiro waa licaan inaad markaad licaantato dhaaratay noqon waayo marka iyadii baa xaddi lagu yeelanayaa ila ilaa iyaduna dhaarto mooyaane hadday dhaarato khalaas furqaaima waa lagu kala tegi meesha midkood unbaa haddii yani unbaa u dabaabay oo been ku dhaartay soo ma waaladiina kuwa yarmuuna adwaajahum haweenkooda ku ganayo zinada ku gadaya xumaanta walam yakun lahum uusan u sugnaanin shuhadaa'u wax markhaati ah ilaa anfusuhum naftooda mooyaane fa shahaadatu axadihim midkood markhaatigiisu arbacu shahaadaat afar goor inuu dhaarto weeye billahi ilaahay uu ku dhaarto muxuu ku dhaaranaya afartaa goor innahu asagu lamin asaadiqiina inuu run sheegayo ilaahay baan ku dhaaranayaa inaan waxa aan ku ganayo xaaskayga aan ku ganay inaan ku run sheegaya buu afar goor ku dhaaran markaasuu weliba marka shanaad leeyahay waayahay lacnad ilaahay dushiisa haba ahaato kan hadiibu yani huwa been sheegayo waxa uu ku been sheegayo ayaynu markaa inay shan goor dhaaratay noqonay waa licaan waana masjidka jaamica la keenaya calaa ru'uusinaas dadka hortooda halkaasay ku dhaaranayaan labadooda fansarafa annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu waa gadoomay faarsala ilayha gabadhii buu dad u dira wuxuu yidhi hala keeno fa jaa'a hilaalun hilaalna waa yimid fa shahida wuu dhaartay walxaal annabiyu sala allahu calayhi wasalam yaquulu uu leeyahay ina allaha ilaahay yaclamu wuu og yahay ana axadakumaa midkiinkaadiin inuu been sheegay labadiina dee run islama sheegaysaan mid unbaa been sheegay ee fahal minkumaa ma idinka mid yahay oo taa'ibun mid toobad keenay uma qaamad gabadhii baa istaagtay haddana markuu ninkii shantiisii goor dhaartay fa shahidad way dhaaratay falamaa kaanat cinda alkhaamisa maradii shanaad markay joogto waqafuuha way joojiyeen sug baa layidhi wa qaaluu waxay yidhaahdeen innahaa muujibatun tan waa midii waajibinaysa midda shanaad daad ku dhaarata bas weye haddaad been ku dhaaranayso midii naarta waajibinaysay weeye ilaahay ka cabso waxaana day jirta ha dhaarane cadaabka aakhare iyo midka adduunyada midka aakhare unbaa darane hadda waxba laguma yeelay xad unbaa laga ofin lahaa xadda adduunyada marka cadaabka adduunyada oo lagugu xadayo kan aakhare unbaa ka dar fatalaka'at way istaagtay oo wanakasat way yar cabsatay waaya xataa dananaa ilaa aanba malaynay buu leeyahay cabdullahi bn cabbaas annahaa tarjicu inay ka laabanayso inay ka joogsatay arrintii wax yar bay yari hakatay uma qaalad waxay tidhi laa afdaxu fadleexayn maayo qowmi qowmkayga saa'ir alyawmi ay ay zamanka inta ka dhiman kolla reerkayga ceebayn mahayo haddee arrintii ayadaa qiratay ogo wuxuu hilaal sheegaya waa rune waalii hadday dhaarti ka cabsato sooma marka ma jirtay tir kolla ceebayn mahayo famallat dhaartii bay ku socotay way dhaaratay shantiiba oo martay faqaala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi absiruuha fiiriya ilmaha ay dhali doonto fain jaa'at bihi hadday la timaado bihi bilwelad weladkii akxal alcaynayn asagoo indho kuulkuulan saabiqa alyatayn saabiqa alyatayn baryo waaweyn ya waa nin bar- canu baryo waaweyn hadday dhasho khadallaja saaqayn haddana kubab waaweyn oo wegdo leh ya kubabkiisuna aad bay u waawen yihin wuuna baryo waaweyn fa huwa lishariik binu samxa shariik binu samxa dhale oo wuxuu hilaal sheegayey fa jaa-ad bihi way la timaadee kadalika canugu sidan buu ku yimid ya